asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal kulanti wacan wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan kulanso dhawaada xubinta wargeysyada waxaala qoreen oo soo xulib halkan aad ka dhegeystaan dhegeystayaal wargeysyada kale ah the daily nation the standard ayaa dhegeysataan dhegeystayaal qeybaha dambena dhegeystayaashan fursad u siiyo saaka sii ku habeelisay kusoo kakiceen maqalka idaacaddana qeyb ayay ka tahay saaka dhegeystayaal iyadoo saaka wargeysada ah ay aada u qorayaan khudbadii shalay madaxweynaha dalka uhuru kenyaata uu ka jeeday baarlamaanka socnatana waqti waqti dheer socotay saddexdii galabnimo ilaa iyo lixdii galabnimo socotay inkastoo qaar ay leeyihiin oo khudbadii ugu dheereed uu madaxweynaha markaasi jeediyo inkastoo ay markaasi aada qaarkood u dhaliilayaan ay leeyihiin waa khudbad markaasi waqtigeeda dheeraa sidoo kalena markaasi wax nuxur aan wadanin dhegeystayaal sida ay qaar ay ku sheegayaan weliba khubarada dhanka siyaasadda ka faalooda inkastoo waxyaalo fara badan uu daaray madaxweynaha dalka haddaba wargeyska the daily nation iyo the standard sidoo kale waxyaalaha markaasi ay dhammaankood siman yihiin ayaan markaasi ay tahay khudbadda madaxweynaha iyo weliba halkudhigiisa ah diis ismail legacy tani waxay tahay waxyaalaha markaasi lagu xasuusan doono oo wadankan kaga tegi doono ugu horeyn aan ku bilaabay dhegeysadhida sidoo kale barnaamijka insha allah hadduu ilaahay raalli ka noqdo subxaana watacaala aan ku gorfeyn doono kaga had doono barnaamijka hogaanka saaka arrimaha madaxweynaha dalka laakiin marka hore dhegeystayaal aan marka hore aan fiiriyo bal qodobada iyo waxyaalaha markaasi kala duwan uu soo saaray madaxweynaha ama uu kaga hadlay iyo waxyaalaha markaasi kenyaanka dani ugu jirto inkastoo qaar ay leeyihiin waxaali markaasi dhadhanka lahaa muhiimadda u lahaa kenyaanka muusan ka hadlin dhegeystayaal madaxweynaha wuxuu halkan wargeyska uu qorayaa tan iyo markii xukunka u qabtay ee labada kun saddex iyo tobankii wuxuu leeyahay waxaa markaasi ilaa iyo koob iyo toban kun laba boqol oo kilomitr oo tamak ah markaasi wadanka ka qabasiiyey ama ka dhisay ilaa iyo toban kun iyo shan boqol oo kilomitrna oo rood ah oo guud ahaan aan markaasi wadanka aan ka hagaajiyey shan iyo toban shan iyo toban mar oo ka badan waqhtiyadii hore ee dowladihii hore sida markaasi uu ku sheegayo waxaana markaas ahayd qorshihiisa ugu weynaa ee ajandaha ee big waxuu leeyahay qorshihii ugu weynaa markaas aan doonaya in dowladda ama wadanka waxaan kaga qabto weliba dhanka infrastructure ama dhanka wadooyinka oo markaasi haabacsanaan xoogan markaasi ama yaraan ay ka jirtay waxa uu sidoo kale soo qaaday inay markaasi dhibaato ay ka jirtay dhanka gobolka waqooyi bari oo sidoo kale dhulala xoogan ama sida wadooyinka ay dayactir xoogan ay kaga bah dhagactir xoogan ay ka muuqnaayeen balse uu sheegay in dayactir uu ku qabtay ama sidoo kalena wadooyin xoogan oo markaasi uu u hagaajiyey weliba kuwa markaasi laamida ah waxaana sidoo kale uu sheegay in ay lagu soo xabsan doono s g r ka dhegeystayaal ee dhanka dhaqaalaha ay markaasi xubin xoogan ay ka qaadatay waana trainka casriga ah nairobi kasoo baxo bombaaso kasoo baxo ilaa nairobi dhegeystayaal waxa uu sidoo kale sheegay dabcan wadooyinka casriga ah ee nairobi ama nairobi gudaheeda ah markaasi laga sameyn uu ka sameynayo sidoo kalena uu sheegay in sanadka soo socda dhexdiisa oo markaasi la furi doono wadooyinkaasi casriga sidoo sheegana inay markaasi saxmadaha ama ciriiriga faraha badan ee wadooyinka markaasi ka jiro ee countiga nairobi ay aada u yareyn doonto dhegeystayaal waxaana noqon doontaa caasimad markaasi ay xasuusinteeda mudnaan doono dhegeystayaal sida markaasi madaxweynaha uu sheegaya qorshihiisa ajendhaha markaasi uu ka sheegay dhegeystayaal golaha baarlamaanka oo shalay markaasi ku wada dhanaayeen sanadkii baarlamaanka dhegeystayaal waxa uu sidoo kale waa dhanka markaasi maalgelinta ayuu markaasi kaga hadlaya halka dhaqaalaha ay sheegay inay ka go-oneen sanada kun saddex iyo tobankii kenya oo markaasi kaga jirtay laba iyo toban qaaradda afrika dhanka dhaqaalaha ayaa g d p ayaa imika warkaas waqtigaas wuxuu ahaa afar dhibic toddoba afar waa afar dhibic toddoba afar ayuu ahaa trillion laakiin wuxuu leeyahay waxaa markaasi sii laba jibaaray sideed sideedii sana ilaa iyo waxaan gaarsiy uu leeyahay sideed sideedii sana waxaan gaarsiy uu leeyahay koob iyo toban trillion oo kenya markaasi ah ay markaasi noqotona in kaalintii lixaad ay kaga soo gashay dhegeystayaal qaaradda afrika dhegeystayaal in kaalintii lixaad ee dhanka dhaqaalaha uguna sarayso uguna awooda badan ay afrika ay kasoo gashay sida g d p waxaa loo yaqaana dhegeystayaal oo sare u kacay dhaqaalaha wadanka dhegeystayaal inta u dambeysay ama xilkii u qabtay kasoo bilaawatay labada kun saddex iyo tobankii ilaa sanadka labada kun koob iyo labaatanka sida markaas khudbadiisa shalay uu ku sheegay madaxweynaha dalka waana khudbadii markaasi ugu dheereed oo sidoo kale waqti fara badan uu halkaasi ka jeedinayay labada gole golaha baarlamaanka iyo golaha sanadka dhegeystayaal waxaana markaas u sheegay in isbedelo xoogan ay dowladiisa ku tallaabsay kuna hana qaaday inkastoo qaar ay markaasi ay habacsanaan qaar ay ka muuqatay dhegeystayaal waxaa halkan dhegeystayaal uu qorayaa ilaa iyo dhanka caafimaadka wuxuu leeyahay in aan dib markaasi loo soo celiyay dhegeystayaal ilaa iyo sidoo kale waxaa rajeynayaa boqolkiiba boqolkiiba boqol inaan gaarsiiyo sanada labada kun labaatanka intaasan xilka ka degin waxaana dowladda uu leeyahay inay markaasi doonayso inay cerab tirto waxyaalaha markaasi as-aasiga kenyaanka ay u baahan yihiin oo habacsanaan xoogan iyo weliba dhalilo fara badan ay ka jirta isbitaalada iyo weliba wasaaradda caafimaadka wuxuu sheegay in isbedel xoogan uu ku keenay isbedelkaasna ee markaasi qof weliba uu dareemi doono ama uu arki doono sanada labada kun layo labaatanka sida wargeyska uu ku qoray saaka waana hadalka madaxweynaha dalka uhuru kenyaata waxaana markaasi sheegayaa inay suurtagelinimada ay tahay halka wadanka uu joogay iyo halka iminkana wadanka uu gaarsiiyey inay markaasi farqi weyn u dhexeyso ee dhanka caafimaadka ay sidoo kale tillaabo xoogan ay ku qaadeen ama sidoo kale ay isbedel xoogan ay tilaabsan karo isbedel xoogan oo sidoo kale dadka shacabka ay dareemi karaan inuu ku keenay dhegeystayaal waxaa sidoo kale halkan uu soo hadal qaaday madaxweynaha dalka uhuru kenyaata arrimaha markaasi xasilinta ah ee dhankaas markaasi siyaasadda uu sheegay in markaasi uu doonayo in isbedel xoogan siyaasadda uu ku keeno welibana fursado fara badan uu abuuro laakiin waxa uu sheegay in maxkamadaha markaasi ku hosbadeen waxaana uu sheegay in maxkamadaha aysan cadaalad falin oo markaasi aysan u firin hanaanka isbedeladeed markaasuu doonayo inuu ku xaliyo xal walibana uu helo xalkeeda taasi ahayd isbedel markaasi warbixinta guddiga dubheshiisiinta mideynta shacabka ee b b i da taasoo carab fara badan ka dhalatay dhegeystayaal kheyr kadib markii uu sheegay in qol ay isku soo xireen shakhsiyaad kadibna ay go-aan iskaga dhawaaqeen inkastoo uu ku duray hadalkaasi ama hadalkaasi si toosa ugu socotay golaha markaasi garsoorka dalka kuwaas oo xugminaya ama gacanta ku hayaba dhegeystayaal warbixinta b b i da dhegeystayaal haddaba iyadoo jirta madaxweynaha dalka waxauu sidoo kale soo hadal qaaday dhanka cadaalada ama ee wadanka markaasi ka jirto hanaanka markaasi caafimaadka iyo dhaqaalaha inkastoo security-ga ama ammaanka uusan soo hadal qaadin madaxweynaha laakiin waxau markaasi tani jawaab u tahay ama sidoo kale falcelin xoogan u tahay waxyaalaha markaasi u asaga maanta ku hanana ama udisa ku sheegayo in wax fara badan uu kaga qabtay waqtigii wadanka uu soo galay waqtigii markaasi xilka loo magacaabay ama xilka dabcan loo doortay oo sidoo kale lagu dhaariyey waa labadi kun saddexiyo tobankii ilaa iyo sanadkan labadi kun koob iyo labaatanka gabagabadiisa ayuu markaasi madaxweynaha waxaana markaas uu sheegay in ay qaar ay u horsocon waayeen oo maxkamadaha markaasi kaga socon waayeen dhegeystayaal sida uu sheegayo waxauu sidoo kale soo hadal qada arrimaha markaasi deymaha ee wadanka markaasi ula circiirayo oo uu sheegay in ay markaasi qeyb ka mid ah self assessment dhegeystayaal oo madaxweynaha u taalo muse kenyaata ayaa markaasi rajo gelinaya kenyaanka in markaasi labada waqti uu hayo xafiiska in markaasi ay aada dowladda ay u ildarneed sidoo kale uu sheegay inuu doonayo inuu ballaariyo dhaqaalaha wadanka sidoo kalena uu kobciyo caafimaadka sarana loo qaado wadooyinka markaasi wadanka markaasi isku kala gooshay ama kawntiyada kale si markaasi bilicda iyo sidoo kale hufnaanta dhaqaalaha ay si wacan ugu socdaan wuxuu sheegay in markaasi ay u baahneed wadanka arrin markaasi xasilooni markaasi u baahneed ee dhanka siyaasadda waxa uu sheegay in markaas waxyaalihii ugu weynaa qaarkood uu ku guuleystay halka qaarna ay markaas u socon waya laakiin wuxuu markaasi farta ku fiiqaya ama point garaynaya in markaas uu ku dheeregaraynayo in ay markaasi pressure ama la saaray oo markaasi shaqala-aanta wadanka ka taagan iyo sidoo kale baarlamaanka sidoo kale garsoorka wadanka oo markaasi cadaadis xoogan ku saaray waxyaalo fara badan uu kaga socon waaya isaga sida uu madaxweyne uhuru kenyaata uu ku sheegay khudbadiisa shalay dhegeystayaal arrimo dhowr ayuu markaasi kaga hadlay anigana barnaamijka ayaan kusii gurfayn doonaa kaga sii hadli doonaa haddii ay bahraale ka noqdo dhegeystayaal waxaa halka wargeeska uu qorayaa nin ayaa markaasi xaaskiisa iyo afar culug u dhalay dilay dhegeystayaal countiga kerinya ama kerinyaga dhegeystayaal waxaa wargeyska halkan uu qoraya sida bogiisa saddexaad uu leeyahay waxaana ninka markaasi dhibaatada qoyska gaarsiiyey ay ku jireen laba qol oo markaasi ka dhisan dhegeystayaal dhooqa ama sidoo kale cara ka dhisan oo guri ah oo meel tuula ah kishuugu ku taalo dhegeystayaal countiga kerinyaga haddee markaasi ayaa markaas sheegaya in halkaasi uu ka kacay dhibaata laakiin taasi ayaa been noqotay waxaana noqotay mid markaasi si toos ah milicent mudoni jir ah iyo sidoo kale caruurteeda uu dilay ninkeeda dhegeystayaal waxaana sida taas lagu sheegay inay tahay mid nasiib darro ah kadib waxaa markaas la sheegaya in qofkan dilka geystay ee dhimashada ee markaasi loo soo wakiishay waxaana markaa qofka la sheegaya in ay markaas dooneyso in qoyskaasi uu iska difaaco laakiin maysan noqonin aabaha ayaa markaas aabaha ayaa xaaskii caruurtaasi dhibaato u geystay paul muragi njugi waa soddon iyo shan sano jir oo dhibaato markaas isaga ka dambeeyay dhegeystayaal sida wargeyska saaka uu qoray halkan waxaa weli markaasi weeraro kala duwan afka isku qaadayaan xulafooyinka kala duwan sida xisbiga o d m xisbiga ruto u d a waa madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxa xisbiga odm raila odinka ayaa markaasi arrimaha ku saabsan wakhtiga markaasi doorashada ee la qabanaya ama tiimka markaasi ay sheegeen taasoo hadal fara badan ay gelinayaan sidoo kale dood ay gelinayaan laakiin guddiga doorashooyinka xududaha i b c fufula shabukati wuxuu asaga ku adkeysanayaa in markaasi faraha ay kala baxaan dadka shakhsiyaadka sidoo kalena oo howlahooda iska wataan kadib ay ka warhelaan waxyaalaha markaasi ay soo qorayaan waxaa tani imaaneysaa dhegeystaal kadib iyadoo madaxa cadaaladda waa chief justice mada come ee markaasi dhalin qaar u jeedisay xisbiga u d a oo horkacay madaxweynaha ku-xigeenka dalka william ruto kuwaas ay ku sheegeen in ay sidoosan aysan soo fargelin arrimaha garsoorka laakiin ayaga ayaa markaasi food isku daraan leeyihiin inay doonayaan xubin ay markaasi doonayaan inay kaga noqdaan oo ay markaasi wax ku qashqashaadaan sanada labada kun labaatanka waana meelaha markaasi ugu awooda badan garsoorka iyo sidoo kale guddiga doorashooyinka xuduudaha i b c oo markaas isha dhinacada markaasi ay ku hayaan xisbiga u d a uu horkacay madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto inkastoo arrimahaas ee qaarkood iska beeniyeen sidoo kale sheegeen in baaritaanada rasmiga saxda ay soo cadeeyaan ama ay soo dhigaan ee lagu dhalilayo guddiga doorashooyinka xuduudaha i e b c iyo weliba dabcan xulufooyinka kale ee dhibaatada dhinacyada kala duwan ee isu kala haya inay markaas iyagana howlahooda ku xaliyaan hab munaasab ah oo sidoo kale faraha ay kala baxaan arrimaha ku saabsan guddiga doorashooyinka iyo waqtigii la qabanayo waqtigii markaas ciiban ee lasoo saaray dhegeystayaal sidoo kale guddiga doorashooyinka xuduudaha i e b c uu markaas uu sameynayo kulamo kala duwan iyo tashiyo fara badan ee markaasi dani ugu jirta dadka shacabka dhegeysta sida wargeyska bogiisa qaybta dambe uu qoraya saaka waata idaacadda star f m ayaa weli dhegeysanaysaan dhegeystayaal haddaba markaad fiiriso wargeyska saaka waxa uu halkan qorayaa iyadoo markaasi afka ku furtay garsoorka dalka kadib markii laba maxkamadda sare shanta garsoore u fadhiistay iyo toddobada garsoore raacfaanka u fadhiisteen ee guddiga doorashooyinka xuduudaha i e b c ee meesha ka duurtay dhegeystayaal kuna sheegtay mid markaasi balmarsan sharciga ayaa u degsan imikana labada kun tobanka waxaa laakiin madaxweynaha uruhu dalka ku adkeystay inuu doonayo inuu isbeddel ku keeno dastuurka dalka iyadoo markaasi loogu aanina dadka shacabka iyo waxyaalaha markaasi ay markaasi ka sameysteen guud ahaan wadanka iyo waxaana markaasi fursadan ay dabcan ka hor istaagay qaar kamid qaar kamid ah markaasi waa garsoorka dalka waxaana markaasuu sheegay intaasu mar ayaa i hor istaageen oo aan markaas wax kaga qabsan waya dhegeysta laakiin waxay ayaga markaasi ku adkeysanayaan inay tahay mid sharci darro ah oo aan markaasi madaxweynaha uu awood ku lahayn inuu soo farar la galo arrim asaga markaasi uu ku jirin dhegeystayaal oo xitaa dastuurka dalka uu qoray dhegeystayaal madaxweynaha ayaa arintiisa markaasi shalay ku sheegay khudbadiisa in uu doonayo in kenyaanka uu ku mideeyo isbedel xoogan uu markaasi dastuurka dalka ku keeno iyo sidoo kale inuu ka shaqeeyo xasilinta dhanka siyaasadda sidoo kale lagu qabiijiyo oo jagooyin fara badan markaasi lagu aas-aasa dhegeystayaal waata idaacadda star f m codka gobolka waqooyi baraa dhegeysanaysaan dhegeystayaal halkaasan ku dhaaf xubinta wargeysada iyo weliba hadalheynta iminka dhehadalheynta sida tooskaan u gudagalo saaka sida dhegeystayaasha kusoo kaakiceen kuwa beriseen maqalka idaacadda eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan subax wanaagsan dhammaantiin weliba joogtaan waxaan filaya suuq dhex badan oo wanaagsan oo aad kusoo kacdeen oo sidoo kalena ku shaacabteen wana wax cunteen dhegeysan inta wax cunin qeybaha dambe ay cuni doonaan waxaan filayaa laakiin si wacan ayaa kusoo kacdan dhammaantiin inta xanuunsan allah caafiyaan leenahay inta kurbaysana kurbada alla ka dulqaado muraadkoodana allah saala dhammaantood in badan ayaa dhibaato dadka haysataay qadka telefoonka dhegeystaha walaal ku jira soo dhow sax wanaagsan aan ku salaamhaya magacaaga halkaas ku sugan tahay soo dhow walaal
waa dhaway walaal iu qaad halkan ku suganay waxaad lahay midabta jiw waa dejiye ma garatay maasha allah isku socorta gaadiidka waxbarashada dhammaan waxabsi ilay u tirigalay u kala socdaan subax wanaagsanaan kuleeyay dhammaan adiga asxaabta dhegeystayaalka meel kasta iga dhegeysanayaan shukran adigana sidoo kale gabadhaasi maasan tahay xigaha kale qadka telefoonka suwax wanaagsan soo dhow walaal magacaaga
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
yarmaan ku socda oo ku salama bakado sheermaan soo dhow saaxiib
aduwa brother man alxamdulilah mhm
aad baa loo leedahay maasha allah qaybahan ka jooga aad baa loogu habeysay caafimaad ilahi wanasi nabada lagu soo kaacay mhm
wallahi aad baa umadan roob allah noo ziyaado baalayn adiga aan ku salaaman kaana aad baad mahadsan tahay dhegeystaha kale qadka telefoonka suwax wanaagsan soo dhow walaal magacaaga halo salan soo xirsan suwax la mid ah saaxiib halkay ku sugan tahay
walxanad oo jooga gaarsan gaarsiisa lagu yahay
aad iyo aad waa lagu fiican yahay mhm
waa roob fiican waa la helay aad waa joog degan aad iyo aad marka hadal ahaantan waxaa ugu badan in macnaha dee roobkaas ee lagu shukriyo dadka maadaama dhib ay soo mareen marka mhm waxaa mhm kaloo yar wadataa fariin oo caqabad bulshada u diray mhm
marka fariinta waxay tahay dadweynaha macnaha waxaa moodaa markuu roobka saa u dhaco inay meelaha biyaha maraan ay qashin ku xiraan macnaha ayaga u daran biyihii marka dambe ayaga kuga doomaan aad iyo aad taasaan ayadan waxaa wacyigelinaha dadweynaha aad baad mahadsan tahay saaxiibkaasi uu mahadsan yahay xigaha kale qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga السلام عليكم يوسف بكر wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu rashiid kumaani soo dhow saaxiib وفي أنا كي عاد بنو في عنا mhm saa ka waran dhanka
نبض بالقصة كعولا كي نبض بالغباء عاد بنو في عيا دت كان واضح عربت كورونا وأنا أركع شري ما أنت ما مش يجدوجي وأنا قصة بدنها يعني طبعا هذا وإن يرير بقصة قلاين أنا لو عندها دور نيو دور وفايدة بعدين تعبان ده aad iyo aad هذا ويت ولا لو عاد بنو في عنا نبض بالقصة كعاد aad u maadsantaha rashiid fumaani dhegeystahaasi alaba laka fumaani igala soo xariir ku mahadsan yahay saaxiibkaasi waa nin markaasi aada u furfuran oo iska farxaan ah xil waliba cajis kuma soo gala barnaamijka ama wax waliba ka baxay idaacadda idaacadda star f m dhegeystayaasha kala qaadka telefoonada soo dhow walaal magacaaga asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu walaal waxaa la yidhaha mataar muusi xagga kawta kutuwi geela la jira saaxiibow kituy ka waran saaga geela
aad iyo aad oo faani ilaha loo dhafi afar habeen iyo afar maalmood roobku nuuhay uu nigu haymiya aa haye ilaa ka bogana ilaha mahad aad iyo aad oo u fiicanna meesha hadda aan joogo nabaha lagu soo kalaaga walaal aad u fiicanna waa xoolaha sida kale dhag dhag sooma ahan yaabu dheg dheg waa adduun siliyeed si li dooni lahay aada iyo aad aad oo fiican walaal si kale caafimaadka tii fiican magacaaga mataar muusi aa la yidhaha wataan soo dhow saaxiib aad iyo aad u fiicanna walaal si kale aad u fiicanna aada u mahadsan yahay saaxiibkaasi isagoo xowlihiisa geeliisa iskala jiro ayuu halkaasi ka soo wacayaa uu jawiga igaga warramaya inkastoo uu leeyahay afar maalmood ayuu roobka ku da-ay halkaas wuu mahadsan yahay saaxiibkaasi isaga geeliisa allahna uu barakeeya leeyahay qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga waa dhawaa asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
xaliimo salaad mandheera toonshi caliimo salaad soo dhow maama eh, mandheera
waa dhawahay alxamdulilah naxariis ilaahay aan qabnaa isguulaha waa la aadi dugsi waa la aadi
aad iyo aad maxaa hadal haysaa alxamdulilah xaliimo ilaahay mahad leh aadaa loo fiican yahay naxariisaan qabnaa dhib ma maqlin allaha naga kori ilaahay qabo qof mala roobna waa helni aad baad mahadsantahay xaliimo salaad mandheera dhegeystaha kale qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu محمد عبد الله برقوقة barquuqa saaka ka waran maxamedow برقوقة برواقة نبض تبدي بيما كان haye أنا دمدي على حال دمدي مجرو aada iyo aad
مدوقة شنو كابي وكتها وأمرنا حالنا مرة haye
alxamdulilah waa laba dhinac cilkina kor jooga roobka korkadhi weyn nagu yeel laakiin duruduru waay laakiin ilaahi nimcadii tubdi baa biyanamra oon dad dad dad dad dadka xoola dhaqatada aad bay u faraxsan yihin malaha aad baa loo faraxsay aad aad dadkii baa loo yaabaa naftiisa dadkii aad baa u faraxsay saaka allah yaziid ilaaha sii ziyaadiya roobabkaan leeyahay kuwanan ah barakaysan allaha ka dhiga baan leeyahay saaxiib insha allah insha allah waan ku salaama waan ku salaama aad baa u mahadsan tahay maxamed dhankaasi barquuqa dhegeystaha kale qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa xasan koyte qod qod xasan keykey halkee ku sugan tahay qod laleydaan ku sugan alxamdulilah halkee ka tirsan tahay
waxay ka tirsan tahay lamaajalay dhamaajaaley okay gaarisa county soo dhow saaxiib waa fiican walaal alxamdulilah barwaaqaa dhacday baldoosadii way biyoobeen ilaahay baa mahadle barwaaqa aarab baa dhacay waa fiican walaal waa idin salaamna waa idin salaamna aad baad umahadsan tahay aad baad umahadsan tahay saaxiibkaasi xigaha kale qadka telefoonka soo dhowow
allah asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu farxi soo dhowow
كده وسلام صباح ونفسي مثلي haye wajaarse lagu yahay
الحمد لله شوف أنا قابلش إنه سوق على عن الحمد لله عروس تكسي كل أي العادين
مم.
ممكن المسلمين تملك استجابا إلي إنه تكلمون لي aamiin aamiin aamiin aamiin walaal soo dhowo magacaaga waaleykum booliis mawlid halkay ku sugan tahay baaridaan joogaa S- gaarisa ka dhaakay ka joogtaa
kuna
haye qol cidlaa lagaaga tegay show malaha codkaadan arkayaa yaa qol cidla ma lagaaga tegay haye sal og yahay saaka hadee eh, bulada
waalidaan maxamed cabdi leeh haye ayda oladana dhibba jira geliyo barwaaqo cirka ma horan yahay
cirka saad ma hor
waa tahay aad tixtaa banaanka umu biican qofkaas waalaykum salaam waraxmatullaahi barakaatu yusuf bakat waa ku salaam waa cumar akhyaar aan ku- aan kaa qaada saaxiib
alxamdulilah si wacan oo wanaagsanaa magaalada mandheera ugu abarisan ilaahay nabadgelyo waana sii jawiga aad ayuu u degan yahay ganacsiga wax walba magaalada mandheera waxaa waaye ilaahay ayaa naga soo bixi kuleelka faraha badnaay roobaa meel kasta fadhiya marka alxamdulilah magaalada mandheera waxaa laga mari lahay meeshan wadadan oo suuqa xoolaha meel laga maran layahay marka dowladda waxaan ka codsanaynaa inay wadadaasayda jidkaas noola xaqa oo waxaa waaye meelahan biyahan fadhiyaan carro nooga shubaan ka codsanaynaa barwaaqadaas ilaahayna siina waa ku xamdinaynaa kun jeer aan ku xamdinaynaa alxamdulilah meelaha kale oo gobolka qoyber roobka ka xilma abaarta allah kasoo bixinlaan dhammaan dhegeystayaalkaadi kulli waan salaamaya yuusuf bakat aad baad mahadsan tahay dhegeystaha kale qadka telefoonka ugu dambeeya sina cumar akhyaar uu mahadsan yahay walaal soo dhowo magacaaga assalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi barakaatu
waalin calaykum kaasa wacaysa
halkeega soo halkeega soo haysaa
malolongo mulolongo nairobi miya aa haye see lagu yahay saaka mulolongo wallahi alxamdulilah waa iska fiican yahay waxa dhimada khayrigow haye dacan waagu berisanay haye alxamdulilah waa tahay aad baad mahadsan tahay waa maasa waan ku salaamay walaal aad baan kaa qaada saaxiib dhegeystaha kale walaal soo dhowo magacaaga oo ku maqlayaa soo dhowow halkay ku sugan tahay magacaaga
waxaan ku suganahay madoogaa nisyaal aadan waaye haye see lagu yahay madoogash saaka
alxamdulilah waa nagu fiican yahay rooba fiicanna maan helin laakin waxaa roob la-aanna maan helin soo gaara diibta waa laleeyahay wax la soo gaara weli ma arkin laakin bariga aad baa loo fiican yahay, wax kaloo dhaba ma jiraan waa tahay mahadsan tahay ninkaas xulee waa laleeyahay wuu mahadsan yahay dhegeystayaal halkaasaan kusoo afeeraya xubinta wargeysyada weliba hadalhaynta dhegeystayaasha si xuli baan ku ogaana saakasta kusoo kaakicin kuwa firiseen maqalka idaacadana qeyb ay ka tahay tahay idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeysanaysaan dhegeystaan dhammaantiin subax wanaagsan ariyo suban kuna soo dhawaada barnaamijka hogaanka saacaddu taariikhduna waxay ku beegan tahay dhegeystayaal ee kowda bisha labi tobnaad ee disembar sanada labada kun koob iyo labaatanka barnaamijka waxaa laba halkan si toos ah nii daadihiyaa ama nila socodsiiya anigoo ah yuusuf bakad dhegeystayaal qeybaha dambe dhegeystayaasha aan fursadu siiya barnaamijka waxyaalaha markaas aan isla qaada dhigno isla gurfeyno ayaa markaas u bandhigaa dhegeystayaasha Ee, saakana dhegeystayaal barnaamijka waxaan diiradda ku saari doonaa dhegeystayaal bal khudbadii shalay markaasi nuxurkeeda iyo sheekada markaasi ay wadatay iyo waxyaalaha markaasi ay xumbaarsaneed iyo waxyaalaha markaasi laga dhadhansan kara iyo waxyaalaha markaas aan si- uusan diiradda saarin madaxweynaha talada haye ee madaxweyne uhuru kenyatta waana khudbadii markaasi ugu dambeysay ee wadanka uu ka jeedinaya dhegeystayaal uu kuna eegayay waxyaalaha markaasi wadanka oo oo- oo oo uu uga tegayo dhegeystayaal ama waxaa loo yaqaana de legacy waxyaalaha markaasi markaas lagu xusan lagu xasuusan karo iyo waxyaalaha markaas isqabadka ee, wax- waxqabadkii ee, intuu dowladda haye ee sagaalkii sana ay dhe- dhegeystayaal ayaa markaasi barnaamijka ku fiiran doonaa kaga hadli doonaa dhegeystayaal iyadoo sidoo kale qodobada een, markaasi aan usoo bandhigi doono dhegeystayaasha een, aan ka hadli doono dhegeystayaal iyadoo sidoo kalena qodobka ugu weyn ay markaasi ka mid tahay ee aadkana loo hadalhayo oo shalay markaasi dhaliilo fara badan u jeeday garsoorka dalka kuna sheegay markaasi inay si wanaagsan aan waafaqsaneen ay markaasi howlahooda shaqada u qabsanayeen waxaana markaas uu tilmaamay kadib markii warbixinta guddiga dib u heshiisiinta mideynta shacabka ee b b i da ee mar laba jeer daaqada laga tuuray kuwaasoo sheegay markaasi in dana gaar ah ama shakhsiyaad gaar ah markaasi dabada ay ka riixayeen sidoo kalena uu sheegay laakiin ay tahay in asaga oo keliya markaasi oga jeeday ama ula jeeday sidii uu meel wax oga qaban lahaa ama uu ku xasilin lahaa dalka ay markaas ulajeedadiisa ay ahayd laakiin wuxuu sheegay in garsoorka ama maxkamadaha ay fahmi waayeen waa maxkamadda sare ee ha- dee maxkamadda sare dalka iyo sidoo kale maxkamadda racfaanka ayaa markaas waxba kama jiraan kasoo qaaday warbixintii dhan ee intaas balaayiin shilin ah ku baxay oo sidoo kale ra'yu ay run fara badan ee dee- ee dabcan looga soo sameeyey sida madax- madaxweynaha shalay qudbadiisa markaas uu ku sheegay dhegeysteyn waxaana uu tilmaamay sheegay qeexay in ay markaasi nasiib darro ay noqotay wax markaasi lagu soo dadalayo sidoo kalena ay uu doonayo madaxweynaha in baahiyada faraha badan ee dowladda ama baahiyaha faraha badan ee dadka shacabka ay qabaan lagu daboolo ay markaasi fahmi waayeen garsoorka dalka isagoo markaasi sheegay in ay tahay mid nasiib darro ah laakiin wuxuu sheegay laakiin waxa uu sheegay til- tilmaamaya in ay isaga awooddiisa ay keli ahayd in markaas uu geedi socodkaasi meelmariyo laakiin way u socon weysay dhegeystayaal waxaa fiirin doona dhegeystayaal bal waxyaalihii markaasi kala duwanaa uu sheegay khudbadiisa intuu eh, shalay markaasi jeedinaya inkastoo waqti dheer ay qaadatay shalay waxaana markaasi eh, qaar ay sheegayaan khudbadda madaxweynaha inkastoo ay dheere laakiin waxyaala muhiim ah haddana markaasi kenyaanka ama dadka shacabka ugu jirin eh, dabcan diiradda ma usan saarin inkastoo waxyaalaha markaasi horaan loo qabtay waxyaala markaasi aan weli la qaban la taabanin uusan markaasi ka dhawaajin dhegeystayaal waxyaala kamuu hadlan dhanka ammaanka eh, sida markaasi qaar ay sheegayeen xildhibaanada ee shalay markaasi warbaahinada u warramaya sidoo kalena ka ra- ficil celinaya hadalka markaasi madaxweynaha khudbadiisa shalay uu jeediyey dhegeystayaal waxaana sidoo kale rabay in dhanka abaaraha uu fursadda markaasi sidoo kale kaga hadlo laakiin taasi isagana muusan soo hadal qaadin sida qaar ay sheegayaan waxaana markaasi la- la- la rabay meelo qaar inuu aad ugu daaho ama sidoo kale uu aad markaasi ugu tagtaagsado ama sidoo kale si aad ah marka ugu dheeraado laakiin waxyaalahaasoo dhan muusan qabanin haddii la rabay sidii la rabayna ma uusan samaynin sida ay qaar markaasi ku dhaliilanaya- ku dhaliilayaan waxaa uu markaasi khudbadiisa shalay bila saddexdii galabnimo ilaa iyo waxay socotay lixdii eh, dhegeystayaal maqribna dhegeystayaal taasoo sh- ay ku sheegeen inay tahay mi- khudbadii markaasi ugu sarreysay ama ugu- ugu- khudbadii ugu dheereed uu madaxweynaha markaasi jeediyey Mu- waxay qaar markaasi ku tilmaamayeen khudbad dheer laakiin nuxurkeeda uu aad u yaraa dhegeysta sida ay qaar ay ku tilmaamayaan laakiin dhegeystayaasha ayaan markaasi fursad u siin doonaa iyadoo qodobka doodan aan ka dhigan doono maxay tahay waxyaalaha markaas uu doonayo in kenyaanka uu ku s- eh, eh, madaxweynaha uu markaasi kaga tego ama sidoo kale uu doonayo in ay ay ay ku xasuustaan waxaa sidoo kale barnaamijka qodobka dooda kaga dhigan doonaa dhegeystayaal isagoo isagoo markaasi kaga hadla guddiga warbixinta guddiga dibheshiisiinta mideynta shacabka ee b b i-da uu markaasi soo hadal qaaday madaxweynaha iyo da- dabcan waxyaalaha markaas uu ku xalin lah- uu ku xalin rabay maxay tahay madaxweynaha ma waxaad markaas uu she- wuxuu sheegay in uu doonayo inuu ku dejiyo arrimaha xaaladda markaas waddanka ka taagan ee dhanka siyaasadda inuu ku xasiliyo ama ku dejiyo taasi oo loo adeegsan rabay guddiga warbixintii b b i-da laakiin maxkamadii sare iyo maxkamadda raaxfaanka ayaa markaasi waxba kamijiraan kasoo qaaday kuwaas uu ku sheegay inay nasiib darro noqotay sidoo kalena waxba eh, ama halbacaad lagu lisay warbixintii dhammeed laga soo saaray dhegeysan waxa uu sheegay in uu sidoo kale fursad markaasi badan uga raadin rabay kenyaanka oo markaasi eh, kala duwan si markaasi loogu eh, xasiliyo arrimaha markaas wadanka ka taagan sidoo kalena u yaraato buuqa iyo qaylada mar waliba soo noqnoqoto waqti waliba doorashada la gaara dhegeystayaal marka hore dhegeystayaal intaan arrintaasi faahfaahinteeda macluumaadkeeda kala duwan aanan siin si aan sii gelin marka hore io ogolaada dhegeystayaal inaan soo qabto eh, mid ka mid adeega qaybta barnaamijka ah dhegeystayaal muxuu yahay empesa foundation academy waa dugsi sare oo casri ah dhammaan qalab oo dhan ah ay markaas u dhameystiran yihiin bixiyana waxbarashada dalka kenya ee heerka sare ee hanaanka international eh, the baccalaureate eh, career related program loo yaqaano i b c p waxaa markaas dugsihaga hogaaminta ganacsiga teknolojiyadda iyo war soo saarista iskuulka empesa academy ayaa qaabil ardayda hibooyinka leh balse kasoo jeeda qoysaska aan awoodda dhaqan ee dhaqaale lahayn oo leh qaab markaas hogaamin ku saabsan ama ku maarayn karaan dhammaan ardada codsiga markaasi soo gudbiya waxaa qas- waxaa markaasi qasab ah inay ahaadaan sanadkii ugu dambeeya ee dugsiga hoose una diiw gashan ee fariisinta imtixaanka dhegeystayaal k c p e waa sida markaasi waa sanadka labada kun iyo koob iyo labaatanke waxaa sidoo kale laga doonaya in uu cuniga uu uu yaraan da-diisana ay tahay inta u dhexeyso saddex saddex iyo toban sano jir uunasan ka weynaan shan iyo toban sano jir dhe- dhegeystayaal markaa la rabo oo markaas arajida ama sidoo kale foomanka la buuxinayo sida uu markaas ugu biro fasalka koowaad ee foomanka iskuulka ayaa waxa uu markaas codsiga qaabilaya ama ka qaabilaya ilaa iyo afartan iyo toddobada ismaamuur ee dalka uu ka kooban yahay haddaba ma laga tegin ardada qaxootiga oo diiwaan gashan ayaa ama kuwa doonaya inay markaas u fais- u fadhiistaan fasalka sideedaad ee sanadkan ayaa sidoo kale laga lagu dhiirinayaa inay soo codsadaan ama sidoo kale ay qayb marka- markaas kaga noqdaan foomamka kala duwan ee ardada iskuullada kale ama isku- ardada markaas afartan toddobada county ay markaas sameynayaan in ayagana qayb ay kaga noqdaan ardada qaxootiyada mbs academy waxaa sidoo kale uu hayaa fursad dhammaan ardada baahiya- baahiyada gaarka qaba oo dhinac weliba ha ahaatee in markaasi fursad ayagana qayb ay ka yihiin waxaana markaasi lagu boorinayaa inay soo codsadaan muxuu kaga duwan yahay iskuullada kale dhegeystayaal waxuu markaasi iskuullada qaa- eh, kala dheer yahay qaab markaasi teknolojiyadda ah ayaa markaasi ku baran waxna loogu fududayna waxna looga faa'iideyn karaa weliba xasri casrigan adduunka iminkan markaasi u jahan qaada ama sidoo kale ku tillaabsada dhegeystayaal waana iskuul apple school ah sida waxyaalaha markaasuu ku baro ayaa markaasi shirkadda isgaarsiinta safaricom doonaya eegana inay wax ku baraan ay caruurta iyo sidoo kale macalimiinta waxay adeegsan doonaan ipad macbook iyo sidoo kale imac dhegeystayaal sida shirkadda isgaarsiinta safaricom ay doonaysa inay heer sare u gaarsiiso waxaa doonaysa sidoo kale inay n- life skillka ama nolosha sidoo kale ay ka dhisto uh, program cusub oo devel- eh, markaas horumar gaarsiin karo ama sidoo kale isbeddel ku keeni karo noloshooda inay sidoo kale usoo dej- usoo dhaadhe- usoo dedejiso eh, waa qaybta markaas is- ardayda weliba qaybta markaas maareynta lacagaha ama maareynta markaas maaliyadda sidoo kale in fursad loogu siin karo in arday walibana account loo furi doono accountaas asagana uu maareyn doono ama accountigaas uu lacagta gashan doono kana la bixi karo isagoo markaas cid kale san adeegsan dhegeysa wala waxaa sidoo kale ganacsi iyo weliba hal abuur markaas la doonaya in loo sameeyo caruurta inta iskuulada ku jiraan ayagoo markaas laga doonaya in fikrad kala duwan ay ganacsi ah ay la imaadaan kuwaas oo markaas lagu maalgelin doono dhegeystayaal waxaa sidoo kale shirkadda markaas ay leedahay dhanka hogaaminta inay ka sixi doonto oona ka hagaajin doonto oona ka qabtiri doonto dhegeystayaal qof waliba ama arday weliba intuu markaas iskuulka ku jiro waxaana laga dhisi doonaa qaab markaas wanaagsan uu ku hogaamin karo bulshadiisa deegaanadiisa iyo sidoo kale qaab markaas waafaqsan ee isbeddel xoogan ee changes uu ku keeni karo een, bay-adiisa hase yeeshee xusuusnow in haddii markaas aad soo dhiibto macluumaadkan hadda maxaa markaas lagaa doonaya dhegeysayaal macluumaadka lagaa doonayo aad soo dhiibanayso dhammaystiran waxaa fursad u siinaysaa saraakiisha inay si qoto dheera u eegaan codsigaaga keliya waxaa markaas la aqbali doonaa foomamka sanadka labada kun iyo labaatanka haddii markaad isbuuxisana aad aragto inaysan macluumaad jirin waxaa markaas ku qoraysaa ma lahan soo raaci dukumentiyadan haddii aad markaas soo raacin we- ama soo raacin weysana al- a- markaas lama fiirin doono codsigaaga waxaana markaas ka mid a dhigaysa dhalashada dhanka waalidiinka laba dhalasho haddii markaas waalidiinta dhalasho aysan no- ama ay nooleen waa in markaas dhimashada dhalashadeeda aad keenta dhegeystayaal waxaa sidoo kale ardayga laga doonaya in uu la imaado eh, dhegeystayaal eh, saddexdii sano u dambeysay reportkeeda ama warbixintii iskuulka isagoo taasoo markaasi calaamadaysan ama stam ah ama sidoo kale mori wadata dhegeystayaal curriculum activity waxyaalaha markaas cuniga uu ku ficnaa ama eh, haybadiisa ama talent uu u lahaa iyo sidoo kale ayadoo cadeen wadato ayaa markaas laga doonaya qofka payslipka ayaa sidoo kale laga doonaya qofka inuu la imaado waxa iyo weliba dokumenti eh, kala duwan haddii uu markaasi waalidka ay hayaan ku qor magacaaga kan awowgaaga oo magacaada iyo kan awowga far waaweyn ama capitolator bog weliba sida uu markaasi ku qoran yahay warqadda dhalashada dhegeysan codsigaagana waa in markaasi bashqad aad kusoo ridaa oo xitaa ee xirtaa markaas soo aad gudbinayso codsiga online-ka ayaa markaas lagu dhiirinayaa ardada inay sameeyaan xaqiiji in codsigaaga ay la socdaan dhammaan dukumentiyada kale islamarkaana yihiin hal warqad oo p d f ah dhegeystayaal Eh, waxaa sidoo kale foundationka ama shirkadda isgaarsiinta safaricom mpesa foundation academy ay leedahay waxay markaasi fu- fursad cid weliba fursad ay u furan tahay sidoo kalena ay ugu madax banaan tahay inay foomamkaasi soo bixsadaan dhegeysta jawaabaha waxaa qasab in lagu qoro halka lagu baneeyey warqadda ama halka loogu talagalay waxaana markaasi lagaa doonayaa in ardayda ama ardayga uu asaga gacantiisa ku buuxsado warqadaha laguma ogolo inaad warqad dheeraad ah ku qorto ama ku darsato warqadaha markii ay kaa dhammaadaan adiga markaasi laguma ogolo in warqad kale aad banaanka ama dibadda aad kala imaato keliya waxaa markaas la aqbali doonaa codsigaaga si toos ah loo buuxiyo la soco keliya la- ah, waxaa markaas lala soo xiriiri doonaa ardada mar- si la xushay ma la qaatay ma la eh, ku fiican kuwa ugu fiican kuwa markaasi sida war- saxda ah araajida markaas usoo gudbiyey ha ku xadgudbin dhammaan shuruudaha ay bixisay shirkadda isgaarsiinta haddii aad doonaya in lagaa kansalo codsigaaga haddaba sida aad markaasi ku heli karto foomka applicationka qaab online ah ayaa waxaad sidoo kale kaga heli kartaa waa www mpesa foundation waa www mpesa foundation academy ac k e foomamka kale waxaa markaasi ka heli kartaa mpesa foundation academy dika safaricom retail shop countrywide harunta markaasi dhexe ee safaricom westland ayaa sidoo kale ka heli kartaa dhegeysla halkaad dhigi kartana foomamka haddaba qaabkan ayaa markaas u gudbin kartaa codsigaaga codsiga emailka aad ku diri karto foomamka waa admission at mpesa foundation academy a c k e boostada ayaa markaas ku diri karta mpesa foundation academy pio boxka waa toddobaatan iyo sagaal konton iyo afar eh, xariiqin iyo eh, eber hal eber eber eber dika ayaa dhegeystayaal markaasi ku diraysaa ama aad ku qoraysaa waxaa sidoo kale aad ku dhigi karta ama dhigi karta dukaanka safaricom ee aad markaasi ka qaaday foomka codsiga weli waa uu socdaa waa uuna bilowday ilaa markaasi laga gaaray sanadka dhan- dhamaashadiisa dhegeystayaal maantaba haddii dhibic- dibdhac xoogan iyuu ku- iyuu kugu imaanin oo maantaba ka faa'iidayso dhegeystayaal nambarada kala xiriir eber toddoba eber saddex waa eber toddoba eber saddex laba eber eber eber eber eber dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa weli markaasi dhegeysanaysaan dhegeystayaal intaanan warkii arrinta ah, warka faadumo ee sagaalka subaxnimo aanan usii gudagelin dhegeystayaal iyo ogolaada mar kale inaan soo qabto mid kamid adeega qaybta barnaamijka ah dhegeystayaal bankiga haddii aad dooneyso in markaasi wax lagala qabso arrimahaada ganacsiga ama laga doo- ama aad dooneyso in la kobciyo ganacsigaada maanta oo shirkada markaasi bankiga k c b ayaa haddaba saaxiibka halkaa joogta ah islamarkaana noqonaya in wax badan kaa bedelo kuwan xaqiijinaya in ganacsigaada heerkaad dooneyso uu kaa gaarsiiyo k c b bank waxuu leeyahay in ka badan ilaa iyo laba boqol oo laan guud ahaan dalka waxaana markaasi ka heli kartaa dalalka kenya rwanda burundi tanzania south sudan iyo weliba koonf- iyo weliba ethiopia bankiga k c b waxa uu markaasi leeyahay adeegyada kala duwan ee sida maalgelinta xoolaha hagbadda maalgelinta ganacsiga adeega hagbadda ama yuutada waxaa markaasi kaga faa'iidaysan karaan dad iskugu imaaday oo maalgashi iyo wax lamid doonaya tiradana ra- laga raba inay udhexayso shan ilaa iyo konton qof inta udhexaysa dhigaysa waxayna markaasi fursad u helayaan inay helaan ilaa iyo laba iyo konton milyan oo maalgelin ah muddo lix sano ayaa markaasi ay ku bixin karaan bulshada soomaaliyeed waa kuwa markaasi isticmaala hanaanka hagbadda ama ayuutada adeegan ayaa markaasi noqonaya mid ay si weyn markaas uga faa'iidaystaan bankiga waxauu markaasi leeyahay adeega k c b sahal bank waa qayb markaasi ka mid ah bankiga k c b oo ah adeeg waafaqsan shariicada islaamka waana hanaan keliya markaasi ka shaqeyn kara kobaca dhaqaalahaad balse hogaamin kara qiimahaaga waxa uuna markaasi ku siinaya adeegyo kala duwan oo waafaqsan shariicada islaamka waana adeeg markaas u gaara muslimiinta si ay uga faa'iidaystaan maanta oo ka faa'iidaysta adeegyada k c b oo tag laanta kugu dhowey bankiga dhammaan laamaha kala duwan ee bankiga ayaa markaasi ka heleysa adeegyada k c b sal bankiga dhegeysteena subax waxaadna sidoo kale noo sheegtaa wuxuu yahay ganacsigaada iyo waxa markaasi ku maareyso iyo waxa u baahan tahay taageero ah haddii aad uma- u baahan tahay taageero asxaab kale israasada oo sidoo kale shirkad noqda shan qof ilaa toban qof intii laga gaara konton qof xitaa waa samaysan kartaan wixii macluumaada dheeraada kala xiriir bankiga oona tag xaruntooda ama buuqo k c b eber toddoba hal hal eber sideed toddoba eber eber eber eber ama whatsappka waa eber toddoba hal hal eber sideed toddoba eber sideed toddoba ama booqo laanta kugu dhowey bankiga haddana lambarada markale kugu celiya dhegeysan waa eber toddoba hal hal eber sideed toddoba eber eber eber eber ama whatsappka waa eber toddoba hal hal eber sideed toddoba eber sideed toddoba dhegeys ama booqo laanta kugu dhowey bankiga dhegeysanana shirkada markaasi bankiga ama bankiga k c b bank dhegeystayaal fursadda ha iska beeldaraynin oo shirkada isgaarsiinta ay ku keento waa shirkada markaasi bankiga ay ku keento oo markaasi laga doonay inay kaa saxdo sidoo kalena ay ku maalgeliso ganacsigaada heer sarena ay kaa gaarsiiso dhegeysan idaacadda star f m oo codka gobolka waqooyi bari ay dhegeysanaysaan barnaamijka hogaanka ayaa markaasi ku jiraa qadarada iyo dhaahyada ah, ama qadarada markaasi ka- adeegyada qaybta barnaamijka ah dhegeysan iyadoo saaka barnaamijka aan ku di- diiradda ku saarana kaga hadlanay warbixinta markaasi ama sidoo kale khudbadii madaxweynaha dalka shalay oo ka jeediyey sidoo kale kenyaanka kula hadlayay waxaana markaasi uu doonaya in markaasi uu een, hanaanka wadanka markaas uu kaga gudbayo sidoo kale tan iyo labada kun saddex tobanki ilaa sanadka labada kun koo iyo labaatanka isagoo sagaalkii sane u- u dhammaaday wuxuu markaasi leeyahay waxaana markaasi lagu xasuusan karo ayaa markaas ay- ayuu sheegay dhegeystayaal halka wadanka uu marka hore joogay iyo halka marka iminkan uu keenay inkastoo laakiin deymo fara badan wadanka lagu leeyahay laakiin arrimahaas ayuu shalay sidoo kale diirada ku saaray dhanka dhaqaalaha iyo sidoo kale cudurka safmarka covid sagaal iyo toban dhibaatadiisa uu wadanka ku reebay tan iyo saddex tobankii maarso ee labada kun iyo labaatanka ilaa iyo sanadka labada kun koo iyo labaatanka lagu guda jira dhegeystayaal arrimahaas ayaan barnaamijka diirada ku saari doonaa kaga hadli doonaa qodobka doodana qeybaha dambe ayaan dhegeystayaasha u sheegi doonaa dhegeystayaal ama uga xog warrami doonaa xogtii shalay madaxweynaha oo markaasi ka jeediyey baarlamaanka dhegeystayaal ha iga dheeraan ha iga fogaani waa tahay idaacaddii star f m codta gobolka waqooyi bari ayaa weli dhegeysanaysaan dhegeystayaal warkii ayaa soo dhegeystanay fadmalaki ee sagaalkii subaxnimo iyo weliba qadarada iyo dhahyada Ee, dhegeysanayaan barnaamijka dib ugu soo laabano iyadoo saaka ay haanda diirada ku saarana kaga hadlayno dhegeystayaal haddaba adiga markaasi dhegeysanaya maxaa markaasi leedahay isbedel xoogan ayuu ku- ayuu keenay madaxweynaha dalka uhuru kenyatta tan iyo labadi kun saddex iyo tobankii ilaa iyo sanadkan dabayaaqadiisa labada kun iyo koob iyo labaatanka isagoo maalmo ka ama bilooyin keliya usoo hartay inuu xilka markaasi wareejiyo doorasho guudna markaasi loo dareero dhegeystayaal ee, waqtiga markaasi ay shaacin doonta keliya ku xiran tahay ee, guddiga doorashooyinka xuduudaha i e b c laakiin shalay wuxuu sheegay wax- halkan wuxuu leeyahay waxyaalihii markaasi wadankaan u qabtay waxyaalaha markaasi aan kaga tegay this is my legacy ayuu leeyahay madaxweynaha dalka uhuru kenyatta hadda madaxweynaha uhuru kenyatta waxa uu markaasi laba taam ama laba waqti am xafiiska uu ku guuleystay doorashadii mad- markaasi ka dhacday wadanka labada kun saddex iyo tobankii labada kun toddoba iyo tobankii laakiin wuxuu leeyahay halkan ayaa markaasi waxyaalihii markaasi ku cadaynaya waxaana ka mid ah uu leeyahay dhegeystayaal in markaasi aan aniga dhaqaalaha markaasi aan kobciyo sidoo kale la ballaariyey waa sida markaas isaga uu sheegaya wuxuu leeyahay dhaqaalaha oo markaasi hoosdhac xoogan ku jiray ama hoosdhac- hoos- hoosdhac xoogan markaasi ka dhex muuqatay ka jirtay ayaa markaasi sare usoo qaaday markaad fiiriso dhegeystayaal waxyaalaha markaasi uu madaxweynaha si shaacinayo ama uu ra- raadinayo waa halkan waxaa loo yaqaana g d p g d p oo horaan waxay markaasi wadanka eh, markuu madaxweynaha eh, mwai kibaki kala wareegayo sida uu sheegay afar dhibic toddoba afar ayay ahayd laakiin waxaa maanta sanadkan sii dhammaanaya labada kun koiyo labaatanka wuxuu leeyahay waxaan gaarsay ilaa iyo laba iyo toban trilyan oo markaasi kaalintii lixaad ayaa markaasi qaaradda afrika kasoo gelay kenya waa meelaha markaas iminkan uu ka dhigay wadanka sida asaga uu sheegay khudbadiisa shalay uu ku sheegay goobaha wadanka hodan uu ka dhigay ama wadan qani ah uu ka dhigay halka hore waagi hore uu joogay ee kaalinta laba iyo tobanaad uu kaga jiray qaaradda afrika inuu markaasi oo dabcan waxyaalo fara badan uu kaga qabtay markii loo fiiriy dhegeystayaal wakhtigii sanadii labada kun saddex iyo tobankii ilaa iyo labada kun kow iyo labaatankii afar dhibic shan dhibic trilyan ayuu wadanka markaasi lacagtiisa ku- ku ekeed uuna ku maareynaya maantana waxay markaasi maraysaa koob iyo toban trilyan oo markaasi wax yar oo keliya ayaa markaasi kaga dhiman leeyahay in markaasi ay buuxsanto labada laba iyo toban trilyan dhegeystayaal waxyaalaha markaasi isbedelada uu ku dhaqaaqay ee wuxuu leeyahay waxaa ka mid a markaasi inaan ballaariyey ganacsigii inaan ballaariyey markaasi geedi socodkii eh, markaasi ee ka mid ahaa dhaqaalaha wadanka inkastoo laakiin uu sidoo kale uu cuskaday ama sidoo kale uu soo qaatay in dibdhac xoogan uu ku keenay cudurka safmarka covid sagaal iyo toban meelaha markaasi lacagaha kasoo geli jireen wadanka ee ku tiirsanaa ee kamid ah dalxiiska meelaha markaasi xoolaha ay joogaan meelaha markaasi badaha ama sidoo kale badda meelaha markaasi ay ay- ilaha markaasi ay aada ugu furneed wadanka ay markaasi ay ka dun ay- ay- ay- ay markaasuu sheegay inay dibdhac hoos di- waa dibdhac xoogan uu ku keenay cudurka safmarka covid sagaal iyo toban kasoo bilaabata labada kun saddex waa labada kun iyo lab- waa labada kun iyo labaatankii bishii saddexaad ee maarsos dhegeystayaal ha- waqtigaasi oo kala guur marxalad kale ee kala duwan lagala dhegeystayaal waxa uu madaxweynaha sidoo kale halkan uu sheegay ka mid ah waxyaalaha markaas uu sheegay khudbadiisa ka mid ahayd in markaasi sare u qaaday qeybaha markaasi xa- xa- caafimaadka wuxuu leeyahay caafimaadka ayaa markaasi dardargelin xoogan markaasuu ka sameeyey si markaasi kenyaanka ayuu helaan dhammaan in caafimaad hufan caafimaad markaasi dhammaystiran caafimaad tayeysan ee markaasi qof waliba uu helo isagoo markaasi soo hadal qaada kaarka markaasi n h i f in cid walba markaasi ay qaadanayso lagana doonaya inay qaataan dhegeystayaal si ay caafimaadkooda markaasi si dhow ay ugula socdaan sidoo kalena ay ku booqan karaan ama ay ku tegi karaan isbitaallo waliba dhegeystayaal taasoo laga dhigay markaasi in ay tahay qof waliba xaaladiisa caafimaad ama stataskiisa caafimaad uu si wacan ama si toos ah ula socon karo isagoo adeegsanaya kaarka markaasi n h i f waxa uuna sheegay in markaasi horaan aysan ka jirin ah, dhib- dhibaato xoogan ee daryeel xumaha caafimaad ee wadanka ka taagneyd laakiin wuxuu leeyahy kasoo bilaabtay labada kun saddex iyo tobankii waxaan sare u qaaday dhanka caafimaadka oo isbedel ayaan ku keenay ayuu leeyahay madaxweynaha dalka uhuru kenyatta waagii labada kun saddex iyo tobankii ilaa iyo sanadka labada kun kow iyo labaatanka ayaa laisla bar- laisla barbardhigaya waqtigii uu wadanka soo galay ilaa iyo waxyaalihii markaasi uu u qabsamay madaxweynaha asagana wuxuu leeyahay halkan ayay markaasi ku xusan yihiin halkan ayay ku qoran yihiin cid waliba markaas way arki kartaa tillaabada markaasi waafaqsan ee markaasi dadka ay doonayaan inay arkeen madaxweynaha sidoo kale khudbadiisa shalay waxaa ka mid ah ballaarinta wadooyinka ee network-ka ah ee sidoo kale casriyeynta xoogan markaas uu ku sameeyey dhegeystayaal guud ahaan wadanka wuxuu sheegay intaasoo ee, dabcan intaasoo balaayiin ah inuu ku bixiyey waxaana sidoo kale uu soo hadqa- uu soo hadal qaaday meelo markaas aan la mari karin in sidoo kale uu gaarsiiyey wadooyin waxaa sidoo kale uu soo hadal qaaday gobolka waqooyi bari oo intaasoo dhibaata ee markaas ay soo haysatay dhegeystayaal tan iyo markii ee, wadanka markaas xorimadiisa ay qaadatay oo xitaa laamiyada ay aad ugu yaraayeen inuu sidoo kale kaalinteeda uu sidoo kale ka ciyaaray oo wadooyin fara badan oo markaasi qali oo markaasi xiriga uga jaray sidoo kalena ay qaab markaasi laabseed ah um, sidoo kale loogu adeegin loogu adeegi doono dhammaan kenyaanka wadada ka bilaabata laamu ilaa ay markaasi marayso gaarisa dhankaasi ka gelayso etoobiya sidoo kalena sudaanna sidoo kale ka geli karta geeska ayaa markaasi uu soo hadal qaaday madaxweynaha dalka uhuru kenyatta waxaalaha ay markaasi ee ka mid tahay waxyaalaha markaasi kenyaanka ay kusoo xasuusan doonaan waxa uu sheegay intii reed oo markaasi shaqada ee laba- ee sagaalkii sana uu hayay inuu markaasi shaqo abuuro fara badan oo kala duwan uu sameeyey laakiin sida uu rabay aysan soo noqonin inkastoo uu sheegay in culeysyo fara badan ee dhaqaalaha wadanka ay uu ka haystay dhegeystayaal waxa uu sidoo kale soo hadal qaaday dhideemaha faraha badan ee wadanka lagu leeyahay iyo weliba sidii markaasi wax looga qaban lahaa sidoo kalena lagu yareyn lahaa waa in in isbedelada iyo weliba qaabka loogu adeegi karo lacagahaasi ay deymaha ama amaahda ah uu soo uu wadanka ay kasoo wadamada kale ay kasoo qaadeen ee wadanka markaas iminkan uu la daala dhacayo sida qaar markaas ay ku sheegeen laakiin waxaana markaasi waxa uu sidoo kale khudb- khudbadiisa sidoo kale aad usoo hadal qaada kamid ahayd waxaa loo yaqaano po- political stability dhegeystayaal in markaasi eh, markaasi siyaasad degan ee wadanka uu ka dhaqangeliyo sidoo kalena ay u hirgasho laakiin taasi may usan may usan san usi uhur dabcan uhogaans dabcan way maysan u suurtagelin waxaana ma uu doonaya inay u suurta ama ay ugu suurta gasho haddii ay u marimari lahayd eh, sanada dabcan ay u marim- eh, u marimari lahayd warbixinta guddiga dib u heshiisiinta mideynta shacabka taasoo laba mar markaasi maxkamadaha daaqada ay ka tuurtay ama ay ku sheegtay mid markaasi baalmarsan shareeca dabcan eh, baalmarsan ee dastuurka dalka ee labada kun iyo tobanka dhegeystayaal iminka lagu dhaqmo dhegeystayaal waxaana madaxweynaha xitaa cadaadis ay ku saareen in uu arrintan uusan soo faragelin karin haddii markaasi madax xilka uu ka dega haa laakiin inta markaas waxyaala qaar oo xafiiskiisa uu faraha la geli karin ayaa ka mid ah waxaa markaasi sheegayaan in dadka markaasi xoog markaasi looga qeybgelinayo sidoo kalena aysan diyaar u ahayn waxaa sidoo kale madaxweynaha uu sheegay in ay tahay mid markaasi dad qaar ama qol inta isku xireen sidoo kale go-aamo iska gaareen waxaana hadalkaasi uu ku duraya ama hadalkaas si toos ay ugu socoteen ama ay ugu socdeen garsoorka ee dabcan maxkamadda sare iyo sidoo kale maxkamadda raacfaanka kuwaasoo daaqada ka tuuray kuna sheegay inay markaasi aysan waafaqsaneyn shareecada eh, dabcan sharciga dalka u degsan ee labada kun iyo tobanka waa maq- eh, dastuurka iminka lagu dhaqmay dhegeystayaal waxaana ay tilmaamayeen ama sidoo kale uu tilmaamay in markaasi asaga uu doonayo keliya sidii uu ku xalin lahaa wadanka dhibaatada mar weliba kusoo noqnoqoto ee dhanka siyaasad xumida ka taagan ee markaasi loo helo eh, dab xal sax ah oo markaasi lagu xakameyn karo siyaasadda laguna dejin karo dhegeystayaal iyadoo sidoo kale fursado fara badan oo shaqooyin ah ee halkaasi kasoo bixi karayeen dhegeystayaal laakiin waxa uu sidoo kale sheegay in shakhsiyaad qaar ah arrintan ay dabada ka riixayeen oonay markaasi rabin in ay wadanka uu ka tilaabsaday iyo waxa markaasi baahida kenyaanka ama rabitaankooda dad qaar ayaa markaasi kasoo horjeedaan sida asaga uu tilmaamay inkastoo dadka khubarada dhanka siyaasadda ka faalooda gurfeeya ay tilmaamayaan inuu madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto ay markaasi si dadban ugu socotay su-aashaasi ama sidoo kale fariintaasi dhegeystayaal laakiin halkaas ay shalay dhammaan ku wada sugnaayeen xildhibaanada is- dhammaan dadka xitaa mucaariinta ama mucaaridka halkaasi ku shug- ku sugnaayeen shalay oo khudbadda maxay wada dhegeysanayeen madaxweynaha oo waqti dheer markaasi qaadatay saddexdii galabnimo ayay bilaabatay ilaa waxay socotay dhegeystayaal lixda maqribnimo halkaas ay ku sheegeen ee, dabcan waqt- waqt- dabcan uu khudbadii ugu dheereed waqtadii- uu khudbadii markaasi ay ugu dheereed oo sida qaar ay sheegayaan xildhibaano kala duwan ayaa markaasi ka hadlay khudbadda iyo micnihii markaasi ku fadhiiday iyadoo iyagoo markaasi kala waxyaalo kala duwan ay sheegeen halka qaar ay tilmaamayaan in ay sidii la rabay khudbadda markaas uusan uga soo bixin madaxweynaha dalka uhuru kenyatta waxaa ka mid ah dhegeystayaal xildhibaanada kala duwan ee dalka eh, sida xildhibaanka gaarisa laga soo doortay aadan barre ducaale waxa uu shalay markaasi tilmaamay sheegeen in madaxweynaha waxyaalo qaar uusan sameyn sidoo kalena arrimo markaasi aan wanaagsanin uu faraha la gala sida garsoorka dalka uu sheegay kuwa markaas uu aad u dhaliilay sidoo kale ku tilmaamay kuwa markaasi musuq maasuq ah oo sida hadalka uu adhig- oo- oo- ee uu u dhigaya aadan barre ducaale waa xildhibaanka gaarisa laga soo doortay madaxii hore aqlibiyadda baarlamaanka waxaa sidoo kale aadan barre uu sheegay in dhanka sidoo kale diiradda uu saarin sidoo kale uu aad ugu fogaanin dhanka ammaanka ama security-ga waxaana uu sheegay in dad qaar markaasi las- las- layskala baxo ama ciidamada iskala baxaan sidoo kalena ay jirto extrajudicial killing dhegeystayaal ama dadka la dilayo ee ee, wax cid aan dilaynin la garanayn arrimahaasi aala rabay inuu madaxweynaha ka hadlo dhanka abaaraha sidoo kale inuu ka hadlo balse waxa qaar ay sheegayaan inuusan diiradda saarin arrimahaasi waxaa madaxweynaha sidoo kale dhegeystayaal khudbadiisa shalay aad ugu dheeraaday waqtigii faraha bad- ee, dabcan sagaalkii sano intuu hayay waxaala markaas u qabsoomay waxaala markaas u qabsoomayay haddaba maxaa ka qabsoomay afarti ajende oo asaga markaasi ololihiisa siyaasadda labada kun toddoba iyo tobankii uu doonayay markaas inuu wax kaga qabto sidoo kalena ee afarta qorshe ugu weyn ee sidoo kale wax abuur ama waxtarna markaasi kenyaanka u lahaayeen dhegeystayaal haddaba adiga markaasi dhanka caafimaadka inkastoo madaxweynaha uu leeyahay waxyaalo fara badan oo geedi socod ee, far- ee, waxyaalo fara badan oo geedi socod ah ayaa markaas wax looga qabtay dhanka caafimaadka maxaa adiga countigaada ee caafimaad ah markaasi ka ee, ka hirgelay ama sidoo kale uu ka qabtay dhegeystayaal oo la tal- oo markaasi aad ku xasuusan karto waxaa sidoo kale ka mid ah dhanka dhege- dhegeystayaal inuu madaxweynaha markaasi sheegay inuu sidoo kale ballaariyay dhanka dhaqaalaha ee wadanka oo sidoo kalena in wadooyin markaasi xoogle iminkana sidoo kale ay ku socdaan ee, dhegeystayaal dhismahooda kuwa markaasi gaarisa ilaa iyo mandera waxaa sidoo kale nairobi dhexdeeda markaasi ka socota ee, express kuwa la dhihi dhegeystayaal iyadoo markaas uu sheegay in sanadka soo socdo ee labada kun laba iyo labaatanka gudaheeda markaasi uu xirka uu ka jari doono taasoo zaxmadda iyo culeysyada ama cariiriga faraha badan ee ka jira ee nairobi ay markaasi fududayn doonto qa- mise khafiifin doonto dhegeystayaal taasoo la sheegay in mar weliba ay tahay mid markaasi qaab istraatiiji ahaan ay wadooyinka marka hore looga sixin ama looga dhisin caasimada nairobi dhegeystayaal arrimahaas ayaan dhegeystayaal barnaamijka dhegeystayaal kaga hadlaynaa inkastoo ay dhanka garsoorka max- ee dabcan farta uu ku fiiqay madaxweynaha maalinta shalayto haddaba tani maxay kaga dhigan tahay dhegeystayaal idoo si toos ah markaasi u dhaliilay kuna sheegay in markaasi shakhsiyaad gooni ah iska wataan oo markaasi go-aanada iska gaareen laakiin aansan fiirinaynin Eh, dabcan eh, aqlibadii iyo weliba taa- taageeridda dadka shacabka ay wataan isbedelkii markaasi la doonaya in lagu sameeyo warbixinta guddiga dubeshiisiinta mideynta shacabka dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysaneysaan eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeysta dhammaantiin waad eh, soo dhawaadaan leeyahay laakiin intaan markaasi aan sii gudagelin dhegeystayaal haddaba lacagaha markaasi aan fiirina k r a ee aruurisay labadi kun saddex iyo tobankii waqtiga markaas uu la wareeg- la wareegaya iyo sidoo kale waqtiga markii eh, la gaaray ee canshuurta maxaa isbedelay dhegeystayaal waa sidee lacagtii markaasi labada kun saddex iyo tobankii ilaa labada kun kow iyo tobanka labada kun kow iyo labaatanka dhegeystayaal farqiga u dhexeeya ayaa markaasi fiirin doonaa dhegeysta kadibna qodobka dooda ayaa markaas waxaan ka dhigan doonaa bal arrinta farta lagu fiiqayo weliba dadka rabitaankooda ay ahayd in warbixinta guddiga dubeshiisiinta mideynta shacabka in markaasi dad qaar ay ka socon weysay sidoo kalena farta loogu fiiqay eh, sidoo eh, toosna ugu socotay dhegeystayaal madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto dhegeystay iyo weliba maxkamadda racfaanka maxkamadda sare eh, garsoorayaashii shantii garsoore ee maxkamadda sare ka socdeen oo markii horeba meesha ka tuuray meesha ka qaaday oo kuna sheegeen inay markaasi habbooneba in xitaa lasii wadwado warbixintan oo markaasi la duugo meeshana lasan laga qaadan dhegeystayaal halka markaasi ay la aadeen eh, sida markaasi xiriiralaha guud ee dalka ay markaasi la tiigsadeen maxkamadda racfaanka halkaasoo waqti fara badan taala kadibna eh, la xugmiyey eh, gabadhii markaasi maada kome ay xukmisay sheegtana in markaasi toddoba garsoore ay usoo magacaabi doonto kuwaas oo dhegeysan doonaan kadib markay dhegeysteenna maxkamadda waxay markaas usoo baxday arrimo dhowr ah oo markaasi aan waafaqsanayn sidoo kalena ay dadka ay aad u taageersaneen laakiin shalay madaxweynaha khudbadiisa waxaa uu markaasi laga dhadheensanayay inay dadka ay aad u taageersanayeen sidoo kale warbixinada kala duwan ee laga soo arooriyey ama fik- ama aragtida laga soo arooriyey inay taad keliya ku qotontay warbixintaasi oo ka- sidoo kale ay asagana uu doonaya inuu ku xaliyo arrimaha hal- hal- hal siyaasadna uu ugu helo warbixintaasi guddiga dubeshiisiinta mideynta shacabka dhegeysa ra-iisul wasaare iyo laba ku-xigeenkiisa iyo madaxweyne madaxweyne ku-xigeenkiisa taasoo sheegtay in baahiyo fara badan ay weliba eh, fara badan ay dabooli lahayd dhegeysta laakiin waxa uu leeyahay waxaa fahmi waaya garsoorka keliya dhegeysta iyo ogolaada inaad nii soo qabto mid ka mid adeega qaybta barnaamijka ah dhegeysta waana shirkadda ee safaricom dhegeystayaal ee mpesa dhegeysta haddaba mpesa ma isticmaashaa dhegeyste haddaba qaabkee u isticmaashaa dhanka ganacsiga ma u isticmaashaa sidoo kale pojila beeshara ma uma isticmaashaa dhegeystayaal haddaba safaricom waxay markaasi dooneysaa inay kaa qo- ama ka qosliso ka qosliso dadka ganacsatada ah weliba adeeg- adeeg- ay adeegsada beesharani lipana mpesa iyo sidoo kale macaamiisha shirkadda safaricom waxay markaasi kuleedahay ka faaideyso adeegsiga beesharani lipana mpesa sababtoo ah waxaa jira waxyaabo badan waxyaabo badan oo kala duwan oo markaasi aad ku guuleysanayso dhegeyste gaar ahaan adiga iyo weliba ganacsadaha isticmaala lipana mpesa iyo weliba bojila beeshara halkii mar oo aad isticmaasho beesharan lipana mpesa ganacsada waxaa markaasi helaysaa een, ha- dabcan lacag markaasi ee, shan- waa dabcan ha ku- aad ku dirto kun- waa konton shilin oo aad markaasi ku helaysa sidoo kale dhibco ay ku noqonayso hal dhibic oo aad markaasi kaga qayb qaadan- kaga qayb qaadan- kaga qayb galayso ama aad kaga qayb qaadan karto abaalmarinta shirkadda safaricom abaalmarinta waxaa markaasi midii ah, midda milaha ah maalinlaha ah sidoo kale midda toddobaadla ah midda markaasi bilaah iyo abaalmarinta guud ugu weyn abaalmarinta ma- maalinlaha ah waa shan kun oo dhegeystayaal oo helayaan labaatan ganacsadayaal ah iyo weliba toban kun oo helayaan labaatan ganacsadayaal ah abaalmarinta toddobaadla ah ayaa waxaa lix iyo toban mooto bajaaj ah oo ay markaasi ku guuleysanayaan lix iyo toban ganacsadayaal ah abaalmarinta bilaha ah waa sideed baabuur oo ah nooca markaasi isuzu d max ah oo markaasi gobol waliba uu hal markaasi qof oo ku guuleysan kara dhegeystayaal qofkaasi adiga ayaa noqon kara dhegeyste abaalmarinta ugu weyn ee ah sideed baabuur oo ah nooca markaasi xamuulka loo yaqaano vuser trucks gobol waliba waxaa markaas uu ku guuleysanayaa tusaale kasoo qaad waxaad markaasi tahay ganacsade ku nool islii gaarisa wajeer ama mandheera waxaad fursad u heli kartaa inaad markaasi ku guuleysato baabuurka nooca pick upka ee loo yaqaano isuzu d max baabuurkaasi waxaad u adeegsan kartaa inaad markaasi u isticmaasho ganacsigaaga inaad markaasi badeecada ku qaadato inaad markaasi macaamiilka ugu ugu gudbiso waxaa lamid ah dhegeystayaal keliya waxaa markaasi xigaa ganacsade inaad adeegsato lipana mpesa iyo business deal number zanzibar iyo puji la biashara waa mid markaasi aad ugu talagalay dadka ganacsatada ah adeegan ayaa markaasi kugu aad kuu fududanaya inaad si wanaagsan aad u kaydsato lacagtaada ganacsiga iyada- iyadoosan markaasi ay ku- ay- ay ku darmanayn lacagtaada kale ee m pesa ay kugu jirto dad badan oo waxaa jiraan ganacsato ah ayaa oo laga yaabaa in marar badan ay ku jahwareeraan lacagtooda ganacsiga iyo tan markaas ayaga sida qaaska u leeyihiin ganacsade maanta ka faa'iidaysta adeega beeshara nilipana m pesa dhegeystayaal fursad markaas shirkada isgaarsiinta ee safaricom ay ku keentay dhegeystayaal aan kugu daro bangiga k c b e dhegeystayaal bangiga k c b e ayaa waxaa markaas iminka uu doonaya inuu kaa kobciyo sidoo kalena uu kaa dhiso dhanka dhaqaalaha sidoo kalena uu dukaankaada ama ganacsigaada uu hersare kaa gaarsiiyo dhegeystayaal qiimana markaas uu kugu yaro waxaa laga yaaba qofkaas inaasan hilmaami weyso haddaba bangiga k c b ayaa saaxiibka halkaa joogta islamarkaana xaqiijinaya inuu ganacsigaada heerka doonayso kaa gaarsiiyo k c b bank waxa uu leeyahay in ka badan ilaa iyo laba boqol oo laan guud ahaan dalka waxaadna markaasi ka helaysaa dalalka kenya rwanda burundi tanzania south sudan etoobiya bangiga k c b waxa uu markaasi leeyahay adeega kala duwan ee sida maalgelinta xoolaha hagbadda maalgelinta ganacsiga adeega hagbadda ama yuutada waxaa markaasi kaga faa'iidaysan karaan dad iskugu imaaday oo maalgelin wax la mid a doonaya tiradoona tahay inta u dhexaysa shan ilaa iyo konton qof ale- ayaa laga doonaya waxayna markaasi fursad u helayaan inay helaan ilaa iyo laba iyo konton milyan oo maalgelin ah muddo lix sanana ay markaasi lacagta ku bixinayaan dhegeystayaal bulshada soomaaliyeed waa kuwa isticmaala hanaanka hagbadda ama ayuutada adeegan ayaa noqonaya mid ay si wanaagsan ama si weyn uga faa'iidaysan karayaan dhegeystayaal bangiga wuxuu markaasi leeyahay adeega k c b sahal bank waa qayb markaasi ka mid ah bangiyada k c b oo ah adeega waafaqsan shareecada islaamka waana hanaan keliya markaasi ka shaqayn karo kabaca waa kobaca dhaqaalaha balse u hogaamin kara qiimahaaga dhegeystayaal waxuuna ku siinaya adeegyo kaga- kala duwan oo waafaqsan shareecada islaamka waana adeeg markaas u gaara muslimiinta si ay uga faa'iidaystaan maanta ka faa'iidaysta adeega k c b oo tag ilaata kugu dhowey bangiga dhammaan laamaha kala duwan ee bangiga ayaa markaasi ka helaysa adeegyada k c b sal banking dhegeysta bal waxaa marka hore noo sheegtaa waxaana sidoo kale u cadaa bangiga waxaad markaas u sheegtaa uu yahay ganacsigaada aad marayso oo aad markaas leedahay waa mi- waa- waa mid markaas lagu waari karo laiskuna haleyn karo sidoo kalena garab markaas u baahan in wax badan isbedel xogan markaas lagu geliyo dukaankaada mise ganacsigaada dhegeysta wixii macluumaad dheeraad ah kala xiriir bangiga k c b eber toddoba hal hal eber sideed toddoba eber eber eber eber ama whatsappka waa eber toddoba hal hal eber sideed toddoba eber sideed toddoba ama booqolaanta kugu dhowey bangiga k c b k c b waa saaxiibka bangiga dhegeystayaal haddaba shirkadda ayatel adiga ma la socotaa oo sidoo kale waxay markaasi kuu keentay fursad kala duwan waa farxad waa war farxad leh ayatel ayaa markaasi kuu keentay adeega xawliga ee foji adeega haatan waxay markaasi sii xoojisay adeegyada kala duwan ee foji oo aad markaasi ka helaysa ismaamullada kala duwan ee dalka adeega foji wuxuu markaasi kusiina adeegan dhegeysta mid fudud oo si weyn markaasi qofka uu isticmaali karo haddaad markaasi muuqaal ka daawanaysa youtube-ka ma ahan mid markaasi kaa go-a mise kudhiba mise kaa istaagaya hadda wax markaasi soo dejisanaysaa si wax wax walba waad soo dejisan kartaa sidii eh, hore ma ahan howl badan ayaa wax- wax badan ayaa markaasi laga qabtay waxaana sidoo kale lagu keenay xawaare markaasi aadkiisa ah u dheereeya ee four g ee qadka isgaarsiinta ee airtel dhegeysa waayo maba ahan mid markaas culays ah dhegeysa maanta ku bir qadka telefoonka casriga airtel oo tag laanta kugu dhow ee airtel soona qabso ee lafta airtel oo four g ah ismamulada iyo weliba deegaanada gobolka ayaa markaasi kelaysa adeega airtel four g iyo weliba waxyaalaha markaasi kamid ah dhegeysa inaad noo sheegtay muhiim ah oo isbedel xoogan in markaasi shirkada ay ku keeneen waqtigii hore iyo waqtigan maxaa farqi ama faraaruq markaas u kala dhexeeya dhegeystayaal adigan baa sheegi kara isticmaasha lafta markaasi shirkada isgaarsiinta airtel xasuusnow waxaa markaasi laga doonaya inaad la timid kaarkaada aqoonsiga markaad tegeyso dukaanka airtel oo aad markaasi doonayso inaad ku biirto xubin aad kaga noqotid shirkada isgaarsiinta airtel dhegeysta internetka airtel ee four g wuxuu markaasi kaa caawinaya inaad daawato waxyaabo badan sida markaas inaad daawato xirfada oo aad ka barato sidoo kale caruurta waxay markaas ka muraajaceysan karaan mise casharada layliga iskuulada looga soo dhibo mise dugsiyada looga soo dhibo halkaasi waalidiinta uga bari karaan oo si toosa casharada halkaasi uga akhri karaan dhegeysta dhegeystana sowac uuna sheeg waxaa markaasi kaga faa'iiday adeega ab- ee airtel ee four g waxaad markaasi fursad u helaysaa inaad markaasi ku guulaysato ama guulaysta noqoto bal haddaba lala wadaag sida uu yahay adeega airtel ee four g dhegeystayaal maantaba fursadaasi ha iska beeldaraynin idaacadda star f m codka gobolka qoybari iyo weli ma naga dhegeysanaysaan dhogta ina war raaricinaysaan dhegeystaan dib ugu soo laabana barnaamijka haddaba iyadoo markaasi eh, shalay qudwadii madaxweynaha saaka barnaamijkan diiradda ku saaraynay haddaba iyadoo eh, farta shalay uu ku fiiqay sidoo kalena uu sheegay waxaan markaasi geedi socodkiisa ay kaga socon weysay maxkamadaha oo mar waliba is-hortaagayo arrin waliba markaas u wato hadday tahay mid warbixintii guddiga dubeshiisiinta mideynta shacabka ee b b i da taasoo shalay aada ugu dheeraaday waxa uu sheegay in shakhsiyaad qaar ah markaasi ay dabada ka riixayn ay ka wateen weliba garsoorayaal oo markaasi andanaha iyo shakhsiga markaasi kenyaanka ama dadka shacabka aan markaasi fursadooda iyo weliba rabitaankooda aan fiirinin oo keliya qol intay iska galeen markaasi iska eh, ka- kadibna soo hesheen iskuna raaceen in markaasi ay tahay warbixinta b b i da mid waxba kama jiraan ah wuxuu shalay taas u sheegay in uu ka qoomameeyey ama sidoo kale ay ka qoomimeynayaan rabitaanka shacabka ay ishor istaageen ayuu dhahay madaxweynaha shalay khudbadiisa haddaba taasi maxay u dhimaysaa maxayna markaasi adiga ka- ee kaaga turjumaysaa adigii dhegeysanaysa hadalka madaxweynaha iyo weliba dhanka warbixinta war- ee dabcan uu aada ugu dheeraaday ee dhanka b b i da iyadoo labada maxkamad oo maxkamadda sare iyo maxkamadda racfaanka ay ku sheegtay wax ka- waxba kama jiraan laakiin waxa uu leeyahay waxay ii yahayd mid markaas aniga uu doonaya ama aan doonaya in markaas aan ku xasiliyo sidoo kale aan ku qabajiyo xaaladaha markaasi siyaasadeed ee wadanka markaasi ka taagan waa sidee adiga markaas hadalka madaxweynaha maxaa kula muuqdaa fikirka markaasi in ay tahay in duu- doonaya in lagu xasiliyo sidoo kale lagu qaboojiyo siyaasadda wadanka markaasi ka taagneed ee b b i da hadday tahay wa- was- ra- ra- ra- waa ra-iisul wasaare iyo law- iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka labadooda iyo sidoo kale madaxweyne madaxweyne ku-xigeen waxaa markaasi uu sheegay in markaasi baahiyada iyo buuqa faraha badan inay aada u yaran lahaayeen ee markaasi siyaasadda iyadoo uu keli doonayo in dastuurka uu keli wax laga bedelo sidoo kalena lagu hago rabitaanka dadka kenyaanka ee rabaan iyo sida markaas ayaga ay jecel yihiin dhegeystayaal haddaba qadadka telefoonada dhegeystayaasha fursadda u siinaya barnaamijka idaacadda eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin suwax wanaagsan qadadka telefoonada iyo weliba fikirkiina aragtidiina ayaa markaasi u siinaya dhegeystayaal iyadoo qodobka do- doodana saaka khudbadihii shalay markaasi madaxweynaha uu aada markaas uga hadlay waxyaala aada u tiro badan laakiin waxaan keliya markaasi kasoo qabsanaynaa adeegeyseen maxkamadda racfaanka maxkamadda sare go-aanadii markaasi ay ku dhaqaaqeen kuwaas uu ku sheegay in markaasi ay taasi ay ka shalaan doonaan mise ka qoomimeyn doonaan ay uuna ku sheegay inay rabitaanka kenyaanka ama shacabka ay ishor istaageen wuxuu keliya asaga markaas ku adkeysanaya madaxweynaha dalka uhuru kenyatta in markaasi rabitaanka iyo baahitaanka kenyaanka keliya uu kaga turjumayo sidoo kalena uu doonaya in uu xal ugu helo ama sidoo kale ay noqoto mid markaas uu ku xasiliyo sidoo kale uu ku dejiyo dhibaatada iyo xasradaha markaasi ka- mar weliba siya- ee, waqtiga de- de- waa waqtiga markaasi siyaasadda in uu ku damiyo dhegeystayaal waxaana taasi ay soo handisay ama soo soo wada hindiseen madaxweynaha iyo sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga waxaana tani ay waxaa waqtigaasi ay imaatana heshiiskii labada kun sideed iyo tobankii markaasi dhexmaray ay markaasi ku sheegay in cadaawada iyo weliba eh, xumaatada iyo xumaanta markaasi ay halkaasi ku daboolaan sidoo kale u jeestaan sidii kenyaanka loo mideyn lahaa waqtigaasi dhegeystayaal laakiin shalay waxa uu sheegay in shakhsiyaad qaar ah ay markaasi ay rabeen in wadanka horumar uu gaaro sidoo kalena uu ku gudbo dhibaatada markaasi iminkan uu ku jiro ee dhanka siyaasadda ee laisku laisku qabqabsanayo laiskuna haysto dadka shacabkana markaas lagu kala geenaya dhegeysta waxaana arrintaasi ku socotay madaxweynaha eh, ku-xigeenka dalka william ruto dhegeysta wargeysada saakay qoroqorayan wargeyska the standard the daily nation warbaahinada markaasi kala duwan ayaa markaas aada uga hadlaya arrinta ku saabsan garsoorka iyo waxyaalaha markaasi iminkan ay kala kulmi karaan iyo waxyaalaha markaasi ee dabcan ay dareemi karaan culeysada haddii markaas madaxweynaha shalay khudbadiisa hadaladiisa ee aada ugu dheeraaday oona kamid tahay ee kamid ahayd dhegeystayaal qaadka telefoonada waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan barnaamijka waxaan ii daadinaya nala socodsiinaya dhegeystayaal hogaanka anigoo ah yuusuf bakad qadadka telefoonada dhegeysta iminka barnaamijka ku jira da- loo dahfuraya walaal soo dhow magacaaga
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu aan ku salaamaya soo dhowow
yuusuf bakado waa abaha nabadda aabaha nabadda waa ku salaamayaa waqti fogna waan kala maqnayn ma garan karayo
muddan muddaan kala maqneen maasha allah muddaan kala maqneen qadkan baana intaa iga ilinay inaan maanta ka qayb qaato aad iyo aad soo dhowow waqtiga ka faa'iideyso
maasha allah maasha allah afkaa caana lagu qabay anigaho madaxweynaha shalay waxyaalo fara badan uu ka dhawaajiyey laakiin wixii looga baahnaa qodobkii maasha laga sugaya ma ka dhawaajin mhm
ayna madaxweynaha waa fursadda ugu dambeysaan u malaynaha oo uu soo hor istaago baarlamaanka sax
saan malaynayo aniga mhm
wax badanna waa laga dursugaayay mhm
marka hadda way jiraan mac- mashruucyo oo wadada iyo wax way jiraan hadda tan maaragtay gaarta ilaa isku xidhaysa wadeer dhismeed waa un la wadaa sax
wayna socotaa mhm
marka waxyaalaha asaga uu aada u tamaninayo b b i bay ahayd oo maaragtay inay meel marto sax
taasna waxaa la yidhi geed laga dhacay gacan ma lalama gaaro mhm
nin geed ka dhacay gacan muu la gaari karaa wuuba dhulka muku sii socdaaye aad iyo aad
hataa ani waxaan fikirsadayda ka oa maada kome marka ugu dhawaaqa inay ay noqoto madaxa ugu sarreeya maxkamadaha aad iyo aad inay wax ka qabato un b b i sax
b b i-na wax saa ku ergeli karo ma aha wadankana dhibaato fara badan bay u horseeday mhm
dad baa shaqa lagu gelinayo prime minister iyo baranaysa ku-xigeen iyo ku kalo ku-xigeen iyo ku kalo waxa wadanka hadda uu sicir baran la degay oo dhibaato fara badan ay la degtay oo u arkay uu soo kabsani layahaa mhm
kenyaanka wax uu u qabtay oo horumar ee masaakiinta dabaqada hoose wax uu madaxweyne u qabta ma jirto mhm
maxaa yeelay canshuurtan cirka sii tagayso iyo dadka sicir bararkay ku dhacay asaga ayaa abowe mhm
maxaa yeelay inuu kenyaanka toban sana ay soo siiyeen tobankaas sanana maaragtay inuu gambalka uu ku fadhiisto oo wadanka uu ku maamulo kenyaanka ayaa u dhibeen mhm
marka koowaad kenyaanka shacabki kenyaanka ahaa oo danyarta ahaa aad bay u rafaadeen aad bay u rafaadeen dhibaato fara badan baa daragtay mhm
ayaga oo becshar la-aan ay dhacde corona wadanka uu qabsade dhibaatooyin fara badan oo la koobi karin wadanka uu- uu la- uu soo wajahay ayaa uu marka uu ka hadlay shidaalka waa la dejiye waana la yeray cashuurta waa laga celi dadka waa lagama helin mhm oo weliba uu ku laandoonaya uu lahaa k r a canshuur aruuriskii laga rabay iyo sidii maanta looga baahnaa waxyaalo fara badan buu taabanaya waxaasna wax kenyaanka hadda dan ugu jirto ma mhm ahayn canshuurta dadka in laga yeray unbaa dan ku jirta oo kenyaanka maarata ay kor ugu soo kici karaan mhm
marka anaga waxaan filanayna maarata madaxweynaha inuu maaragtay canshuurta waan tuure sababta ee kenyaanka waxaa wax ay maaragtay maanta taaban karaan dhulka gacantooda taabatee abaaro fara badan uu ka hadlo oo abaarta iyadna waxba uu ka qabanin oo abaar uu sheegba een jirinbo maxay dadku xisaabta oo dhibaata inuu ka hadlan bay ahayd mhm
marka muu soo hadal qaadin abaarihii iyo dhibkii iyo sicir bararkii iyo wixii ummadda kenyaanka ku dhaco dhan wax uu soo hadal qaadin ma laha mhm
marka nin aan kenyaanka u danqanayni oonan sii socdo gacanta sii taagay baybayle baan u arkayne mhm
midda kale ninkii ku-xigeenkiisa ahaa iyo xisbigii bilaarnaha isaga u lahaa ninka dhaqaaqa oo goobkan kaga dhaqaaqa inuu yahay anigu arkaya mhm
nin maaragtay maanta leeyahay waddanka sumcad baad ooga tegaysaa laakiin aabbaha Waxaa nabadda taaban karaa.
gaaranow eh, dabcan madaxweynaha wuxuu aad ugu dheeraad warbixinta b b i da sidoo kale wuxuu sheegay inay ka socon weysa maxkamadaha raacfaanka maxkamadda sare waxaana uu sheegay Haye.
in ay asaga rabitaankiisa oo keliya ay ahayd sidii uu ku xasilin lahaa ama sidoo kale uu ku yareyn lahaa baahida ee dhanka ka jirta siyaasadda ee xalka ay ku jirto ee keliya b b i
hadduu rabo kenyaanka inuu baahidooda wax ka yareeyo mhm oo dhibaatada kenyaanka ay danqinayso muu ka qaado maaragtay sicir bararka waddanka haysto oo canshuurta muu ka yareeyo haye
maxaa isaga wax buu kenyaan ku danqanahaayo canshuurta kor usii socota maxay ta macnaheeda haye
marka anaga waxaan arkaynaa taas inay tahay sasabaa godhaa waxay booranta dhehaysa
maxay tahay ida sasabaa godhaa sasabaan badhaa afdhawaan ha ama afdhawaandhab ah
maarata ilmaha yaryar markay cidda geeti ay tahay oo reerka uu hayaamayo waxaa jirtaa wax la yidhaahdo aabo intaan degayna ilmaha markay daalaan bay dhahaya may wakaa geedkaa muuqdaa la dhaataa sa
marka waxaas iyo waxaan waxba ka jirin bay hataa aad iyo aad
marka walaal macana waxba yaana ku daalin dhegeystayaal fara badanna qadka way ku jiraane aad iyo aad
wax lagu farxo un maana ku arkaynin kalay aad waad umahadsantahay aabbaha nabadda gaarisa aha bas waa janna kale allah ku barakeeyo allah ku barakeeyo aad umahadsan tahay dhegeysa waa gaarane dhankaasi gaarisa iga soo war xigaha kale qadka telefoonka ku jiraan siinaya bal fikirkiisa aragtidiisa isagana waxaa uga baxay walaal soo dhow Assalaamu calaykum.
wacalaykum salaam waraxmatullahi tacaala wabarakaatu sibakada waan ku salaamna waan kaa qaad saaxib soo dhow
magacayga waa aadan isaaq fasaaq lahay kaashikuna imsaakh kaashakuno balambalaaga
aadan isaaq aadan isaaq waa kasoo hadlaya kaashikuna baan kasoo hadlaya ma garata aadan isaaqaye
marka u hore nin oo barnaamijka intaan uda gudagelin horta abaartan baa na heshay ilaahay baa naga bixiyay ilaahay baan umahad celinaya haye
roob baa noo dhacay aad u wacan mhm allahna ha noo siyaadeen lay marka oo xigto aha
madaxweyne uhuru asagan baa danaysta haye
ummadda jubilee maxaan leeyahay wadanka waxba kamay qabanin tobanka sano uu joogo sixir barar iyo musuq maasuq ma ogiye wax kale oo meesha yaalla ma jiro mhm
marka isagan baa danaysanaya b b i nasar inuu maarata bare minister inuu noqdo maaratay ra-iisul wasaare oo maarata meesha uu ku helo xil mhm
marka waxaan leeyahay shacabka waxba umuu qabanay ninkaas meeshan hadda aan joogo kiilihii sokortaa wuxuu marayaa abaarta madda inta arta leeg boqol iyo konton shilin ilaa mhm boqol iyo toddobaatan mhm
marka wax waa la goyn laayahay sixir bar waxaasaa yarayna uun maaragtay musuq maasuq iyo shidaalka iyo canshuurta oo kacday iyo balaayo un weli mhm
marka ninka waxaan leeyahay isaga ma danaysa isaga ma dantiisa bahalkeenayaay uu ku fashilmaa maaragtay tobanka sano uu soo hogaaminaya waddanka mhm
yar oo la taaban kara hataa kamuu qabanin dawladda waxay noogu danaysay mooyinka baaki haye dawladda maak mhm
marka waxaan leeyahay aniga ma soo dhaweynayo ninkaas
aad baad umahadsan tahay asaga maganayste waan aad baad umahadsan tahay isaaqa aadan dhegeys waa aadan waa aadan isaaq dhankaasi kuna iga soo wacay ee kauntiga gaarisa balanbala dhankaadaan filayaa inuu iga soo wacay dhegeystaasi ku mahadsan yahay cid waliba fikirkeeda artidan soo dhibinaa cid waliba ayadaa markaas akhyaar u ah oo sidoo kale hadalkeeda ee dhegeystayaal markaasi uu qofku ku dhiban karaa dhegeysta meesha rabto waa la aadi kartaa laakiin waa ina markaasi fiirisaan anshaxa qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu waan ku salaamayaa soo dhowow magacaaga waa yuusuf idris oo joogo dogob yuusuf idriis dugab halka ka tirsan tahay
dogob balanbala balanbala soo dhow saaka balanbala waa kacsantiina maxaa dhahay daanyarre wooda daanyare waa soo dhowaaye
waan dhegay fikirkayga haddaan ka dhibto waxaan kuu sheegi Mhm.
ise khudbadda shalay madaxweyne uhuru kenyatta uu ka joogiyey baarlamaanka aad iyo aad
gaar ahaan wuxuu aad uga hadlay b b i haye
b b i dhankiisa uma ku watamooy wax hadda faa'iido ahaan dad asixibka ah wax ugu qabatay uu leeyahay maaha maxay tahay eh, yuusuf idriisow eh, dantuu ku watay inka hadduu leeyahay waxaan rabay inaan ku xasiliyo sidoo kale ku qabuujiyo siyaasadda ka taagan wadanka ee siyaasiyiinta ee dhibaatada iyo isqabqabsiga mar walba kusoo soo noqnoqoto ayuu rabay inuu ku xasiliyo ama ku qaboojiyo
prime minister inuu noqdo ku watay raylan uu madaxweyne noqdo marka madaxweynahan awoodiisa ay yaraato madaxweyne madaxweyne ku-xigeenka iyo awoodiisa ee aad u u sarreysa maxaa ku xaqiijin karta inuu asaga rabay madaxweynaha
muxuu reeba de waa shacbi soo shaaciyey soomaa inuu uu noqdo wuxuu usoo saara waxay ahayd soomaa inuu raylan madaxweyne ka dhigo oo asagana uu madaxweyne ku-xigeen uu noqdo marka ayada asaga xukunka o dhan gacanta uu ku qabsada reer wasaaraha u shaqeysaa haye
ha ahaato deede toban sano uu soo hayay xilka tobankii sana wax wadanka uu taro oo ka muuqdo ma laha dhibki iyo safaadkii sibaaka uu ka bixiyey iyo uu wadanka kusoo celiyey si aab isa sax
marka wadanka abaara ba-an oo baaxad leeba ayaa ka dhacana balse hadduu wax qof wax qabad la uu yahay balse uu u gargaari lahaa dadka abaarta baaxadda leh dadka soo gaar mhm
maadaama ilaahay uu bixin karo haye
hadiis waxda dhib oo kusoo darana ma laha haye
marka dantiisa muxuu ka dhameystiran buu ahaay tobanka ilaahay waa tahay aad baa umahadsan tahay waa yuusuf idriis dhankaasi daanyeera wuu mahadsan yahay xigaha kale qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga asalaamu calaykum wcalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu ali ismaaciil oo joogo taakaaba cali ismaaciil taakaaba haye
nabadan alxamdulilah roob waa helnay alxamdulilahi mahad leh mhm
midda kale haddaan gudagalo aad iyo aad
madaxweynaha horta sidii walaalihi iyo kol hor khadka galeen u sheegan dantiisa on wad ma ogi aha
waxa oo isaga keenay ma jirto mhm
oo maxaa waaye maalintii oo taabeentan ka horeysa oo hadda madaxweyne usugu noqday oo markii imaanay waxa dhahay taagaaba qof woola ilaa wargaduud wadada waa la dhasaaji haye dhismo iska dhaaf ee meesha hadda gaaraha ku gaariyaha ku baaba'ayn waa dhax dhaxdan haye waxa dheefay horta noo istaankan keena ma arkin unug mhm
awal waxaan ka sha waa la shaqaysan jirnay soomaali ilaa etoobiya haye labadii meelood waxaa la dhigay canshuur oo farax badan haye waxa ka soo galay haye sahrar bararkina qabtid waxa laga qabsana maha aha intii isuga faaliya uu isuga sheegay adiga sheegayso waxu isugu ku eg ma ogi waxa unagu soo gaaray maleh haye
markaan intaan darteedba dantiisa un wata ma ogi waxa dheefa wadanku keeni maleh haye intaasaan ka gaabsaday asalaamu calaykum waraxmatullahi aad baad umahadsan tahay cali ismaaciil dhankaasi taakaaba uu ku mahadsan yahay xigaha kale qadka telefoonka soo dhow waan ku salaamaya walaal magacaaga
halo asalaamu calaykum wcalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu magacaagii xasuusi
waa magacayga maxamed nuur kaaras u hadlaya ismaamulka madheera gahaan madheera north cabo maxamed nuur raamu ayaa ka waran
waa fiican alxamdulilah aad la saxan arbi jaran sarkaata alxamdulilah ayaa ka qayb qaado
ne wadaan ra'yi ka qayb qaata mhm
qodbada shal hadda ugu dambeysay madaxweynaha mhm
soomaalida waxay jira doon doon laga gura dagaal lagu guraa haye
madaxweynaha shalay waxay u eg tahay ra'yigiisa doonka laga gura inuu dagaalka aruursanayo mhm
maxaa yeelay toban sano ayaa maaragtaa dalka isu hogaaminaya tobanka sano hadda wax qiimo loo qabtay mhm maxaa la yidhahda dharba la sheegi kara wax la sheegi kara ma laha sax
maxaa yeelay dhabadan haddan mandaraat nairobi iska xigto la sheegaa aha
waa uu la yiri waa la baangambaalelay bow haddaan wax hadda meel ku sugan oo meel ku salaysan mhm
wax jira maaha mhm
madaxweynaha haddaan waa uu sidii maaragtay danyarka uu hadduu maaragtay ay wasii dhaclayn baa isku talnaa maogi siyaa hadda sabalka kor loogu soo qaado kama talin hayo haye
madaxweynaha hadduu maaragta hadda tobanka sano waa siine waxaan hadda anaga hadda aan ku salaami lahaa inaan macsalaameeyo oo gambarka iskaga taga mhm
oo maaragta haddaan sabalku wuxuu intuu hoos u dhacday hadda boqolkiiba sagaashan hoos baa u dhacday boqolkiiba sagaashan tobanaa kasoo hadda toban goorma kor loo soo kaca ma dhow maxamed Waa nuur ku maxa- keyfiye.
maxa- maxamed nuur ka waran bal ayadan b b ayadan uu madaxweynaha uu shalay uu sheegay in ay eh, geedi socodkeeda waxyaalo fara badan uu rabay in wax looga qabto wadanka sidoo kalena uu ku xasiliyo arrimaha siyaasadda uu ku dejiyo
waxaa la dhahay nin xajiimoode xa- nin xajiimoode mhm
Eh, maxaa la dhihi jiray wax jaatagishi badsadaa haye waxaas madaxweynaha oo ku xajiimoodeed hadda soconaysana maahee mhm
ha iskaga fara laabto oo maaragta sida daaqada loogu turo ha ahaato aad iyo aad
sida hadda uu shacabka loo hogaamin lahay sida maaragtay wax cusub oo maaragtay hadda madax cusub loogu dhiibi lahay mhm aan lagu tirigala madaxweynihii oo madaxweyne ru- eh, kibaki ra-iisul kibaki mhm
boqolkiiba sagaashan koraa usoo qaaday mhm
haddana boqolkiiba sagaashan hoos ay u dhacday mhm laskagama daba tegi kara mhm
maxaa yeele waxyaalahan hadda farahan badan lacagtaan hadda duqobaha la qaadanayaan waxyaalan disobols waxyaalahan oo hadda dunyaka saboolka lagu qabanayo ra-iisul kibaki ay soo bilowday waa marigii eh, eh, katiiba inta oo dastuurka abdiqaadir uu aan la bedelin mhm
ayay soo bilowdeen sax
waxaan haddaan hadda dabada isku dhigsan waxa la isku haya male abaari waxa laga hadla male lacagta abaaraha dadka waa loo diraa la- waxa laga hadla male oo two billion head oo hataa noystan loo soo qaylay wax ilaahay baroo gacan lagu haya malaha
aad iyo aad
dhaqaalaha boqolkiiba sagaashan hoos ugu riday madaxweynaha maaragta isagoo mahadsan ninka hogaan maxaa la cusub baad kaa mudan laakiin wax kaloo kaa mudan malaha ten years ayuu dalku soo hogaamay Eh, xarunta oo madaxweynaha inuu aado oo iska fariisto mhm
ayaa ku habboon aan raayigayga waa tahay maxamed nuur aad baad u mahadsan tahay
ah aad buu mahadsan yahay saaxiibkaasi ninkaasi rami mandheer account inaga soo wacay xigaha kale qadka telefoonkaasiina isagana fikirkiisa arrintiisa asalaamu waca calaykum waraxmatullaah وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سودو ولا المقعقة aadan shacaal gaaris yusuf baa kadhaanku آذن الشيخ علي بريان كما أركن سودو waan dhowya walaal هيا كيف قادو قاس walaal haddaan hor u gudagalo barnaamijka اها horta madaxweynaha wax lagu soo xasuusan ma laha هيا
wax lagu soo xasuusan oo eh, sicir baran iyo dhibaato ka ahayn ma laha laakiin suba laga yaaba inuu lagu soo xasuusto een labseedkan laamo ilaa iyo gaarisa dhankaasi marayo sidoo kalena wadada nairobi dhexdeeda eh, expressway oo iyadana s- eh, labada kun iyo laba laba iyo labaatanka dhexdeeda laga yaaba in xiriga laga jaro maya wadooyinka waxaa lagu ka daran de- sicir bararka iyo baahida iyo abaarta iyo dhulka taal Mhm.
wadanka dhibaatada haysataa ka badan هيا waayo sicir barar baa dhacay kiilis kortaa waa la goyn lahay raashin booshadii raashinkii kamuu hadlin shalay هيا wadankii corona galay dhaqaalihii baa hoos u dhacay اها
waayo dawladdan jubilee markuu soo galayay wadanka dhaqaalihiisa caadi ma ahayn اها
magaalada hadda eh, eh, countiga hadda mombasa la dhaho dekeda ninkii j- eh, ninkii joogaa joogay iyo maanta ninka isku fiiriya waa tuulo mombasa هيا tuula meel wax dekadii wax noololoo taalla ma laha هيا si alla wadankan jo- ninkan sicir barar buu u keenay dhibaatou u keenay wax hadda lagu xasuusanayo ma laha marka waxaa kaloo haddana noo sii sadexay anaka noodistan haddaan nahay eh, abaaraan nagu dhaceen lacaga dhaarweed la bixiyaa la sheegaya two- eh, two billionka uu sheegay kamuu hadlin kamuu dabagelin marka wax lagu xasuusanayo male marka waktigiisaas ka dhamayso Eh, maxamed b b ayadana markaad fiiriso b b b i b b i waxa weye waa wax dad shaqsiga eed mooye wax hadda uu markuu leeyahay maxkamadaha uu goodinayo uu leeyahay eh, rabitaanka shacabka ka hor istaagay ma warrabne maxaa nalaga hor istaagi ma b b i diyaar bumaan ahayn anag laakiin dadka qaar waxay leeyihiin waxa uu fiirinaya madaxweynaha danna uu eh, ugu raadinaya eh, dabcan in lagu xaliyo laguna s- siyaasadan lagu dejiyo lagu qaboojiyo lagu xay- la- waa b b i horteed buu wadanka xalismay markii raila intii gacanta lasoo qabtay state house la keenay oo wuxuu xalay- raila la keeno wadanka qaboobay haye marka handshake buu wadanka ku qaboobay ma b b i kumuu qaboobay aad iyo aad marka b b i waxay ahayd fikrad kale oo asiga raila un keeneen iyo siyaasad kale iyo waxyaalo kale oo quraan ku raadin ma ahayn handshake buu wadanka ku degay aha marka handshake wadanka uu ku degay taa waa ogol lahay oo wadanka xamaasad baa kacsaneed oo siyaasada raila mucaarad buu ahaa mhm laakiin taa uu ku degay waa runtii handshake laakiin b b i wax faa'iido ee keentay iyo wax wadanka ku degay ma laha aad baad mahadsan tahay aadan sheekh cali Aad baan ku salaamay.
shukran waa Salaam mahadsantu calaykum salaam waraxmat ullahi barakaatu mahadsan yahay fikirkiisa aragtida sicil baa fikirkeeda aragtidan soo dhawanaya walaal soo dhow magacaaga
xabsi carabiya Ma- walaal magacaaga
cabdi cabdi carabiya cabdi maxaan kugu daraa
cabdi madow aa layidhaha cabdi lafkeyga aa lagu magac daraa cabdi madoobe halkee ku sugan tahay
carabiya carabiya soo dhowow
waa dhawaay boqol boqol waa dhawaay walaalo waa mahadsan tahay ka qaado cabdiyow
alxamdulilah ilaa waa mahadlay haye
waxaa saxan boqol boqol horta warka madaxweynaha horta alxamdulilah la xabaar joogtoo dhacsan baa ila mid tahay lax abaar joogtoo dhicistay
ha soomaalida waxba lama aha haye
marka haddii nin iska hadlay waa un alxamdulilahi nin oo madaxweyne dhalo toban sano madaxweynaha inaas alxamdulilah waxaad oo kale shaada ka hadla wax wax horta munaasib maaha waa horta sharaf dhacay ku tahay haye
marka alxamdulilahi marka waa aniga waa un warkaas aniga waa un maqal oo dhaaf waa ma hadda waxaad maarta hadda laisku soo mashquulay baa ma inay ahayn abay ila tahay aniga haye
marka alxamdulilah dee waa un nin iska hadlay un nin un asag un bani dantiisa wata waay asiga un waxay asiga iyo qawla asiga iyo ra ay wateen raila
haye
marka alxamdulilah hadda wax kale oo hadda oo alxamdulilah hadda anaga hadda aan iskugu mashquulina hadda b b i-na dee soomaalia mar horaba waxay asaga iyo raila ku heshiinay ahayn sax
marka marka waad mahadsan tahay alxamdulilah waxaa tasaa lasoo- laiskugu mashquulaba inay ahayn aan balayna wax laga hadlaba inay ahayn aad baad umahadsan tahay eh, saaxiib eh, cali madoobow
ay walaal cali madoobe dhankaasi iga soo wacay een, arabiya wuu mahadsan yahay dhegeysanaan soo qabta mid ka mid adeega qaybta barnaamijka ah dhegeystayaal haddaba haddii markaasi caruurtaada h- ay markaasi iminkan fasalka sideedaad yihiin sidoo kalena ilmo agoon ay yihiin oo markaasi taag daran oo aan markaasi ama qoyskaas aysan haysanin ah, ama tabarxumo ay haysto haddaba maanta maxaa lagu hayaa dhegeyso bal dhegta iyo raaci dhegta taag sidoo kalena foomamka meel walbaa ka heli kartaa laakiin qeybaha dambe aan foomamka meesha ka heli doonta aan ka- aan kaaga sheegi doonaa warka inta la gaarin aan kuu soo qabto dhegeystayaal mpesa foundation academy waa dugsi sare oo casri ah oo dhammaan qalab oo dhan markaas ay dhama- u dhammaystiran yihiin bixiyanaha waxbarashada dalka kenya hor- heer saran iyo weliba hanaanka international the baccalaureate ee career related program loo yaqaano i b c p ayuu bixiyaa dhegeystayaal waxaa dugsi haga dug- waxaan waana dugsi haga dhegeystal hogaaminta ganacsiga teknolojiyada iyo warsoo saarista iskuolka mpes academy ayaa ah, qaabilaya ardayda hibooyinka leh balse ah, ama hibooyinka leh balse kasoo jeeda qoysaska aan awoodda dhaqaalo lahayn oo leh qaab markaas hogaan oo markaas ay ku qaban karayaan dhegeysta dhammaan ardayda codsiga soo gudbiya waxaa qasab ah inay markaas ahaadaan sanadkii ugu dambeeyay ee dugsiga hoose ee u diiwaan gashan inay u fadhiistaan imtixaanka k c b e dhegeystayaal waxaa sidoo kale laga doonayaa in ugu yaraan da- eh, markaas da-doodan u dhexeyso saddex iyo toban ilaa iyo shan iyo toban sidai ugu fi- ugu biraan fasalka koowaad ee form one waxaa sidoo kale iskuulka ayaa waxa uu markaasi codsiga ka qaabilaya ama uu ka qaabilaya dhammaan afartan iyo toddobada ismaamul oo dalka uu ka kooban yahay sidoo kalena qaxootiyada meesha kama marna dadka markaasi ayagana baahiyada gaarka qabaan meesha markaasi ayagana fursad ayaa loo siiyey meesha kama marno ee mpes academy haddaba muxuu markaasi ka- kaga duwanaya iskuulada kala dhegeysa qaybta markaasi teknolojiyada iyo weliba hanaanka wax kala duwan ee casriga loogu barayo dhegeysa sida caalami ah iyo weliba hanaanka markaasi ca- casharka ay u qaadanayaan sida ipadka micbook iyo sidoo kale imac ayay markaasi casharka ku kala baran doonaan dhegeystayaal nolosha ayaa markaasi ayagana laga siixi doonaa qaybta markaasi ay ku hagi karaan financialka ama lacagaha sidoo kale ay ku kala ku maareyn karayaan ayaa sidoo kale wax laga barayaa dhegeystayaal weliba inay ayaga akaunadooda wax ay ku shuban karaan sidoo kale ay kala soo bixi karaan lacagaha markaasi ay siinayso qayb markaasi ganacsiga ayaa la bari doonaa weliba fikra ama fikrooyin fikradooyin ayaa markaas ayagana laga dhegeysan doonaa si ganacsi loogu furo markay iskuulada ay dhameeyaan waxyaalo fara badan ayaa dhanka hogaaminta ayaa sidoo kale qayb ka ah dhegeystayaal ay ka sixi doonta shirkadda isgaarsiinta ee safaricom weliba qaybta iskuulka mpesa foundation academy dhegeysta haddaba maanta waxaa lagaa doonayaa waxaa lagaa doonayaa eh, dhegeysta xasuusnow in haddii aad soo dhiibto macluumaad dhammaystiran waxaad fursad u siinaysaa saraaki- saraakiisha inay si qoto dheer u eegaan codsigaagana fiiriyaan tixgeliyaan keliya waxaa markaas la aqbali doonaa foomamka sanadka labada kun iyo labaat- labada kun iyo koob iyo tobanka dhegeystayaal haddii markaad buuxinayso aad aragto inaysan macluumaad jirin waxaad markaasi ku qoraysaa ma lahan soo raaci dokumentiyada haddii aad markaasi soo raacin we- weyso farimo dabcan waxyaalaha markaasi macluumaadka lagaa doonayo dabcan haddii halkaasi la- waraaqdaada laga- looga tegayaa dhalashada ya- wal- waalidiinta dhalashadooda haddii waalidiintaada dhinteenna sidoo kale dhimashada dhalashada ay soo gudbinaysaa saddexdii sane u dhameysay reportkada academic ayaa sidoo kale weliba stamd ah ayaa markaasi soo gudbinaysa curriculum activity waxaana markaasi qof qofka markaasi haybad u lahaa hadday tahay ciyaar ama sportiga haddee markaasi eh, dhanka saxaafadda uu kuga jiray dhanka iskuulka markuu akhrisanaya sidoo kalena cadeemo markaasi eh, leadership ama hogaamintiisa iskuulka oo markaas waraaq ka socota ayaa sidoo kale laga doonaya qofka waraaqdiisa ama bay slipka ayaa isagana sidoo kale laga doonaya qoor ah, ku qor magacyada iyo kan awowga far- far waaweyn ama capitolata ayaa markaas bog ama bog weliba ku qoraysa si ay markaas u- ay u qoran yihiin warqadda dhalashada codsigaaga waa inaad markaas bashqad ku ridaa si aad ku dir oo aad markaas xirtaa sidoo kale si aad ugu gudbiso ama loogu diro qaybta onlinekama codsiga ayaa markaas lagu diray markaas lagu lagu dhiirinaya ardada inay sameeyaan xaqiiji in codsigaaga ay la socdaan dhammaan dukumentiyada kale ah islamarkaana yihiin hal warqad oo b d f ah waxaa sidoo kale shirkada mpesa weliba mpesa foundation academy leedahay qof waliba xor ayuu ulahay ama xor ayuu u yahay inuu markaasi fursada uu soo gudbisado laakiin waa in markaasi shuruudihii hore aan soo sheegnay inay markaasi qaadaan jawaabaha waa qasab in markaasi loogu qoro halka loogu baneeyo warqada waxaa markaasi lagaa doonaya in ardayda ay markaas isaga gacantiisa uu ku buuxiyo warqada lagumana ogolo in warqad kale aad soo qaadato keliya waxaa markaas aqbali la aqbali doona codsiyada sida tooska loo buuxiyey la soco keliya waxaa lala soo xiriiri doona ardada markaasi la xushay ku xadgudbin dhammaan shuruudaha markaas ay shirkada markaas ay bixisay oo halkaasi lagugu qoray dhegeysa si lagaaga kasilin warqadahaada haddaba sidee markaasaad ku heli kartaa fumamka qaabka online-ka ayaa markaas ku heli kartaa w w w mpesa foundation academy a c k e fumamka sidoo kale waxaa ka heli kartaa mpesa foundation academy dhika safaricom retail shop countrywide xarunta dhexe ee safaricom westland haddaba maanta qaabkan ayaa markaas ugu gudbin kartaa dhegeysal codsigaaga admissionka at mpesa foundation academy a c k e boostada ayaa markaas ku diri kartaa po box toddobaatan iyo sagaal konton iyo afar xariiqin eber hal eber eber eber dhika waxaa sidoo kale ku heli karta ama ku diri kartaa dukaanka safaricom ee adiga kugu dhow wixii faahfaahin macluumaadka kala xiriir eber toddoba eber saddex waa eber toddoba eber saddex laba eber eber eber eber eber ayaad ku diri kartaa dhegeysa hagaag idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari gabagabadii barnaamijka ayaan soo gaaray dhegeystayaal umahadsantihiin sidaa quruxda badan warkaaad u dhegeysaneysaan iyo barnaamijyada kala duwan idaacadda ka baxa dhegeystayaal dhegeystayaal intaanan fursada dhegeystayaasha qaadka wicitaanada iyo weliba gabagabadii barnaamijka dhanka kale si uusii gudagelin walaan soo qabta mid imikan mid kamid adeega qaybta barnaamijka ah dhegeysta shirkada isgaarsinta ee safaricom mpesa dhegeystayaal haddaba waxaa markaasi loo hayaa war farxad leh haddaba safaricom ayaa dooneysa inay ka qusliso ama sidoo kale ka farxiso dadka ganacsatada iyo kuwa markaasi adeegsada adeega beeshara nilipana mpesa iyo sidoo kale macaamiisha shirkada safaricom waxay markaasi kulada ka faaiideysa adeegsiga beeshara nilipana mpesa sababtoo ah waxaa jira waxyaabo kala duwan oo aad markaasi aad ku guuleysanayso dhegeysta gaar ahaana adiga oo ganacsato ah isticmaalaha lipana mpesa ee opojila beeshara halka mar oo aad markaas isticmaal beeshana lipan mpesa ama kontonka shilin waxaa helaysaa hal dhibic oo markaas aad kaga qaybgelayso abaalmarinta shirkada safaricom abaalmarinta waa mid maalinla ah isbuucla ah toddoba billa ah iyo sidoo kale midda ugu weyn abaalmarinta maalinlaha waxaa markaas la bixinaya shan kun oo markaas ay helayaan labaatan ganacsadayaal ah iyo toban kun oo markaas ay helayaan labaatan ganacsadayaal ah abaalmarinta toddobaadla ah waa lix iyo toban mooto bajaaj oo ay markaasi ku guuleysaan lix iyo toban ganacsadayaal ah abaalmarinta bilaa waa sideed baabuur ah nooca isuzu dmax oo qof oo markaas oo gobol weliba uu hal qof markaasi ku guuleysanayo qof qofkaasina adiga ayaa markaasi noqon karaa dhegeystay abaalmarinta ugu weyn ee ah sideed baabuur ah nooca hamuulka loo yaqaano fuso drugs gobolba wuxuu markaasi ku guuleysanayaa dhegeysta tusaale kasoo qaad waxaa markaasi tahay ganacsada ku nool islii gaarisa ama wajeer ama mandheera waxaa markaasi fursad u heli kartaa inaad markaasi ku guuleysto baabuurka nooca pickupka loo yaqaano isiso dmax baabuurkaasi waxaa markaasi u adeegsan kartaa inaad markaasi u isticmaasho ganacsigaaga inaad markaasi badeecadaada ku qaadato inaad markaasi macmuulka ugu gudubto waxaa lamid ah kadib waxaa markaasi kaa xigtaa ganacsada inaad markaas adeegsato lipana mpes iyo liba business tilamba iyo pojula beeshara oo ah markaas mid loogu talagalay ganacsatada adeegan ayaa markaas ku fudeynaya inaad markaas si wanaagsan ugu keysato lacagtaada ganacsiga iyadoo aysan markaasi ku dirmanayn lacagtaada kale mpesa ku gudhi jirto dad badan oo waxaa markaas jiraan ganacsado ah oo laga yaaba in marar badan ay ku jaaweeraraan lacagtooda ganacsiga iyo tan markaas aysan ayaga qaaska ay u lahayn ganacsada maanta ku biir oo ka faa'iideyso dhegeysta adeegaada ganacsigaada haddii aad markaas mpesa la-aan ama filipana mpesa aysan qabin maanta ku biir oo sidoo kale qayb kaga noqo dhegeystayaal kusoo qabta dhegeystayaal bankiga k c b bank bankiga k c b bank wuxuu markaasi fursad siinaya iyagana bankiga k c b waa bankiga k c bank ayaa garab taagan macaamiishaas in uu kobciyo ganacsiga oo qof kasta maanta waxaa markaas doonaya in ganacsigiisa heeb wanaagsan uu ka gaaro haddaba bankiga ayaa k c b ay ah saaxiibka halkaad joogta islamarkaana xaqiijinaya inuu ganacsigaada heerkaad doonayso kaa gaarsiiyo k c b bank wuxuu leeyahy in ka badan ilaa ilaa boqol oo laan guud ahaan dalka waxaana markaasi ka helayaan dalalka kenya rwanda burundi iyo sidoo kale tanzania south sudan iyo etoobiya bankiga k c b waxauu markaas leeyahy adeega kala duwan sida maalgelinta xoolaha hagbadda ama maalgelinta ganacsiga adeega hagbadda ama ayuutada waxaa markaasi kaga faa'iideysan karaan dad iskugu imaaday oo maalgashi wax lama doonaya tiradoodana tahay shan ilaa iyo konton qof waxaana markaasi fursad u helayaan inay helaan ilaa iyo laba iyo konton milyan oo maalgelin ah muddo lix sanana markaas ay warbixinta ku dhameysan ama ku dhameyn karaan lacagtaasi bisha bulshada soomaaliyeed waa kuwa markaas isticmaala hanaanka hagbadda ama yuutada adeegan ayaa markaasi noqonaya mid ay si wanaagsan uga faaidaysan karaan bangiga waxaa markaasi leeyahay adeega k c b sal bank waa qeyb markaasi kamid ah bangiga k c b oo ah adeega waafaqsan shareecada islaamka waana hanaan ah oo keliya markaasi ka shaqeyn kara kobaca dhaqaalaha balse u hogaamin kara qiimaha waxa uuna markaasi kusiinaya adeegyo kala duwan oo waafaqsan shareecada islaamka waana adeeg markaas u gaar ah dabcan muslimiinta si ay uga faa'idaystaan maantaba ka faaidaysto adeega k c b oo taglaanta kugu dhawey bangiga dhegeysa dhammaan lamaanaha waa alaamaha kala duwan ee bangiga ayaa markaasi keenaya adeega k c b bank dhegeysana sooc oo waxaad markaasi noo sheegtaa dhegeysti inuu yahay ganacsigaaga mar mid markaasi aada maareyso oo aad markaasi leedahay waa mid markaasi waara oo laisku hadlayn karo dhegeyso wixii macluumaad dheeraad ah kala xiriir eber toddoba hal hal eber sideed toddoba eber eber eber ama whatsapka eber toddoba hal hal eber sideed toddoba eber sideed toddoba ama boqol laanta kugu dhabo ee bangiga k c b bank dhegeystayaal k c b bank waa saaxiibka bangiga dhegeystayaal maanta ka faa'iideyso eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qaadka telefoonada dhegeystayaasha fursad u siinaa saaka sidee markaasi uga faa'iideysan lahayeen sidoo kale qodobka dooda aad markaasi iyo waxaa miiska noo saaran intaanan qodobka dooda iyo waxyaalaha miiska noo saarin bal marka hore war farxad leh airtel waxay markaasi ku keentay adeega xawliga dheer ee foji airtel haatan waxaa markaasi sii xoojisay adeegyadeeda foji aad markaasi keenaysa sobolada kala duwan ee dalka adeega foji wuxuu markaasi ku siinaya adeegyada dhegeystay waa mid fudud oo marka si wanaagsan aad u isticmaali karto hadda muuqaalaad ka daawanayso haddaa muuqaal ka daawanayso youtube-ka ma ahan mid markaasi kaa go-ayo ama kaa istaagayo haddaad wax soo dejisanaysana sidoo kale kuma dhibaayo mabaha mid markaasi culays ah dhegeysta maanta waa ku biir qadka telefoonka casriga ah airtel oo taglaanta kugu dhawey airtel soona qabsa airtel lafteeda foji ismulada iyo weliba deegaanada gobolka ayaad markaasi kelayso adeega airtel foji waa mid kamid ah waxaana markaas adiga aad ku tilaabsatay oo horaan markaas aad haysan laakiin imika kuu sugudhay shirkada airtel ismulada kala duwan ee deegaanada gobolka ayaad markaasi keenaysaa xasno waxaa markaasi lagaa doonaya inaad la timid kaarkaada aqoonsiga markaad tegayso dukaamada airtel internetka airtel ee foji wuxuu markaasi kaa caawinayaa inaad daawato waxyaabo badan sida inaad markaasi daawato xirfad oo aad markaasi ka barato sidoo kalena caruurta waxay markaasi ka muraajaceysan karaan cashiradooda dhegeyste nasoo waxaad noo sheegtaa waxyaala markaasi aad kaga faa'iiday oo markaasi aad ugu riyaaqday shirkada isgaarsiinta airtel ee foji qadkeeda xabaaruhu aad ku soreeyo waxaad markaasi fursad u helaysaa in ama fursad aad u helaysaa inaad guulaysata noqoto balse haddaba dala wadaag sida uu yahay adeega foji ee markaasi shirkadda ay ku keentay ee xabaariidku xabaarihiisu aad ku dheeyo u sarreeya dhegeystayaal shan daqiiqa ayay noo soo hartay dhegeystayaal barnaamijka ayaa soo koobayaa bal dhegeystayaasha qaadka telefoonada dhegeystayaal waxaan markaasi saaka diradda ku saarana kaga hadlaynay oo dabcan khudbadii madaxweynaha shalay markaasi u jeeday iyadoo dhowr shay markaasi saaka aan ku qaada dhignay kagana faa'iidnay sidoo kalena dhegeystayaasha qeybaha dambe fursad ugu siiyey ku mahadsan yihiin sida quruxda badan fikirkooda ugu dhiibteen dhegeystayaal haddaba waxyaalo fara badan ayuu madaxweynaha shalay soo hadal qaaday waxaana markaasi ka mid ah dhegeystayaal dhanka dhaqaalaha dhanka cudurka covid sagaal iyo toban dhanka markaasi korontada iyo weliba electricity oo markaasi la sheegay in ay markaasi dad sideed dhibic lix milyan qof ah markaasi loogu xiray guryahooda weliba kuwa markaasi national grid waxaa loo yaqaana dhegeystayaal ama loogu xiriiriyey grid dhegeystayaal waana midka markaasi caadiga ah sidoo kale laba dhibic saddex milyan ayay marka hore ahayd labada saddex iyo tobankii laakiin isbedelo xoogan oo markaas u kala dadaallo fara badan ayaa markaasi noqotay dhegeysta dhanka cashuuraha waxaa markaasi horaan ahayd toddobaatan iyo toban dhibic sagaal afar bilyan laakiin wuxuu u gaarsiiyey hal dhibic shan lix trilyan oo markaasi amount ah oo markaasi taxman collector oo markaasi lasoo aruuriyay dhegeystayaal oo sanadlaha ah dhegeystayaal waa tiro markaasi aad u badan oo markaasi waddanka uu gaarsiiyey dhegeystayaal sida markaasi madaxweynaha arrintan ugu fududaysa wuxuu leeyahay waxaa markaasi fiirsaday dhanka dhaqaalaha iyo halka markaasi asnaanta ka jirto waxyaalaha wuxuu leeyahay lagu saxusta ayay ka mid noqon doontaa dhegeystayaal waxyaalaha markaasi aan kaga tegey legasiga uu asaga markaasi jeegay inkastoo shalay laakiin uu galay kooxda markaasi garsoorayaasha maxkamadda sare iyo maxkamadda raacfaanka kuwaas uu sheegay in warbaahiyadii waxyaalihii rabitaankii kenyaanka ay rabeen ee markaasi doonaya inay ku dirsadaan oo sidoo kale asagana uu rabay in markaasi siyaasadiisa isbeddel xoogan ay ku keento ama sidoo kale xal ugu helo dabcan rabitaanka dadka shacabka ee ahayd warbixinta b b ida laakiin wuxuu leeyahy waxaa daba dhigteen oo markaasi qalin la daba taagnaa dad qaar oo markaasi qolal isku soo xirayaan taasoo ku tilmaameen inay tahay mid gef ah oo madaxweynaha shalay garsoorka uu kula kacay dhegeysta laakiin waa sida markaasi qaar ay ku saadaalinayaan ama sidoo kale ay sheegayaan inay tahay mid gef ah laakiin waxaa madaxweynaha uu sheegay in ay madaxweynaha ay ku sheegeen waqtigii markaasi ololihii ama waqtigii markaasi b b i da maxkamadaha la geenaya inuu asaga xitaa arrintan uusan soo farigela ma aheen waxaana markaasi ku sheegay in maxkamadda xitaa lala tiigsan kara madaxweynaha hadduu markaasi xilka ka toga dhegeystayaal arrimahaasi saaka barnaamijka diyaaradda ku saaran kaga hadlaynay waa dhanka dabcan wadooyinka tamac road laga dhigay ama laamig laga dhigay dhanka markaasi lagu xiriir guryaha korontada sidoo kale madaxweynaha dhanka dhaqaalaha uu soo hadal qaaday shaqooyinka markaasi qaar u abuuray waxyaalaha markaasi isbedel uu ku keenay wadanka waxyaala fara badan ayuu taabtay caafimaadka caafimaadka sidoo kale uu taabtay in isbeddel xoogan uu ku yidhimaaday haddaba dhegeystay arrimahaas ayaan saaka dirinta ku saaranay waqtigana waynagu sii socdaa hal dhegeysanayaan qadka telefoonka siina barnaamijka ayaan soo gebagabenay hadduu eebaha raalli ka noqdo waqtiga ayaa la gaaray qadka telefoonka ugu dambe ama qadka telefoonkaan siina walaal soo dhow waan ka xumahay dhegeystayaasi la wadaaga ayuu ugu isticmaalaya inkastoo ay suurtageli karin dhegeystayaasha waxaan ka codsanayaa in markaasi qofka haddii ay suurtagal ahayd lambarkiisa aan heli lahaa waan wici lahayn laakiin nasiib daro qofkii lambarkiisa xitaa ma la arkayo oo anaga wici lahayn waa tahay arrimahaas ayaan saaka dhegeysta barnaamijka diirada ku saarayna hal dhegeysta aan qadka telefoonka siinaya kadibna barnaamijka soo gebagabinaya walaal soo dhow magacaaga waan ku salaamayaa barqa wanaagsan
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waa ku calaykum salaam waraxmatullahi barakaatu waan ku salaamaya siciid cabdulaahi
على كاف على رأيك هذا أقول لك الأول كبابة Mhm.
مدحوينا قرن كمضى أقول لك نقطة سالي أنا وأنا بيتنا وأنا داونا Mhm.
وقت الشرع أنا أرميت كده واجه هم بقول صح
madaxweynaha ana waxaan jisilay maadaama abaara ay wadanka ka jiraan wadanka roobab hadda ay horleeyihiin dadka ay dhibaataysan yihiin corona had jir Mhm.
inaad arrimo macquulgalaad ka hadlay aheyd oo dhanka dhaqaalaha xigisiis ka hadla dhanka kubaca dhaqaalaha kubaca dhaqaalihi waxyaababaad kee balbano maaragtay inay dhaqaalaha kenya aad kobcay Mhm.
sababtoo canshuurta meesha ugu dambeysay maraysa kenya hadda wax la goon iibsaa la aqaani lahayn masaakiinta haddan waxay iibsaan ay aqaani lahayihiin Mhm.
hadda heer waxaa la gaaray qoysaska qaar saddex jeer ay quudin jireen hal jeer ay quutaan Ay.
herbar baahsan ee wadanka ka jira ana shar waxaan kafilayaa inaad ka hadla dhanka canshuurta xajada canshuurta naga yareeya Mhm.
ganacsatada sida aan yaqaan laayihiin dadkii macalimiinta ahayn sida okor iyo kan hadda waxay xamkataan ay leeyihiin lacag darra ee jirta alaabta korbeca herbar ee basore ninka ka horeeyo mudane ninka ka horeeyo isagoo madaxweynaha ahay sibaasi moy sibaasi Mhm.
ninkaas ayaa nin rag ahayo hadda tobankii sano tahay wadanka wax weyn ka qabtay Mhm.
ninkan uhuru kenyatta ana aragtay si ay tahay dadka doortaana ku jira hadda oo cudey balse hadda wax la taaban karo wadanka kabta malaha wadanka tabanka sano wuxuu wax ku tagtahay waxaad moodaa inay dib u dhac isku imaaday qarashaadkii iyo wixii kulle sare u kaceen Eh, ninkii dowladda u shaqaynaya ninkii shacabaya oo magaala muundaay la karagaan lahay markaan eh, hataa ninkii sibaaki ahay waxaa ku dhahan isagoo shirkada safaricom hadda qarkaan kor wahadlaa iyadoo toban shilin sibaaki imaada lagu hadla hal shilina ka dhigay
Mhm.
hadda heer waxaa lamara lagu hadlaa daqiiqada lagu hadla shan jirin asalo farabkacay ku maadaan wax kasta oo hataa shirkadaheyda bixinaya ee sigaarsiinta tahay waxaa kor u qaadeen marka uhuru kenyatta anay uma badintasaa u wada waxaan leenahay sideedan bilood u dhiman allaha nabad noogu dhameeya markaan ku kasacan allaha nasiiyo aad iyo aad
markaan waxaan leenahay boqoshin garoon bal ninkan raila amolo dhinkan gacan sinan leeyahay maadaama sibaaka duqahaya na roonay tobanka sano xoogaha wax fiican ad qabtay dhalinyarta iska dheelayan bal waxaan leeyahay boqoryahan gacan ha la siiyo ninkan raila
waa tahay waa siciid cabdulaahi dhankaas wajeer qadka telefoonka u dambe dhegeystahaas uu ku maasan yahay saaxiibkaasi ah, sidoo quruxda badan fikirkiisa aragtidiisa uga dhibtay dhegeystayaal halkaasi aan ku saafinay barnaamijka hogaanka waa ku maasantay la socodka dhegeysiga sida quruxda badan aad markaasi uga faa'iidaysateen dhegeystayaal halkaasi ayaan dhegeystayaal ku saafinay barnaamijka haddaba waxaan markaasi xasuusinaya asxaabta dhegeystayaal haddii aad markaasi ilmahada ay iminka fasalka oo ku ee markaas fasalka sideedaad ay ku jiraan ay u fadhiyaan iminkan waxaa markaas lagaa doonaya inaad ka faa'iidayso shirkadda markaas mpesa foundation dhegeysan haddaba codsigaaga imailka ku dir oo admission at mpesa foundation ac k ama sidoo kale boostada ku dir ee macluumaadka markaasi laga doonaya dhegeysan waa inuu markaasi cunuga ah, u ahaada cunig markaasi agoon ah sidoo kale cunig markaasi eh, khib- khibrad markaasi ama talent leh cunig markaasi ahaadaa cunig maskax furan cunig sidoo markaasi aan awoodi karin iskuulada daadoodan u dhexaysa saddex iyo toban sano ilaa iyo shan iyo toban sano dhegeystayaal ah oo sidoo kale fasalka kuwaas sida ugu biri lahaa waa in markaasi dadka qaxootiyada ayagana iska diiwaangeliyaan oo qayb markaasi kaga noqdaan dadka naafada ah sidoo kale ku wacyigelisaan iskuulka waxyaalo fara badan teknolojiyada life skillka waxyaalo fara badan ayuu markaasi ka dhisi doonaa iskuulada ama iskuulka caruurta uu ka dhisi doonaa haddaba wax waalidiinta waxaa laga codsanayaa in markaasi ay foomamka si fiican u buuxsaan ay kasoo kala qaataan meelaha markaasi rasmiga loogu cayimay ama loogu sheegay dhegeystayaal haddaba kasoo qaado meel walba loogu talagalay dhegeystayaal safaricom retail shop countrywide ama safaricom dukaamadeeda meel walba ay joogaan ayaa markaasi ka qaadan karta foomka mpesa foundation academy isku dika ku yaala ayaa ka qaadan kartaa xarunta dhexe safaricom westland ayaa sidoo kale tikarta ka qaadan kartaa waxaa imailka ama sidoo kale boostada ayaad ku diri kartaa kaga qaadan kartaa wax waliba waa heli karta ibar toddoba ibar saddex ibar eber laba eber eber eber eber ayaa sidoo kale wici kartaan dhegeystayaal haddaba fursadan ka faa'iidaysa shirkadda iyo caruurtiina sidii ay uga faa'iidaysan lahaayeen mpesa foundation academy dhegeysta barnaamijka waxaa daadiinay nala socotsina anigoo ah yuusuf bakat waa ku mahadsantahay sida quruxda badan aa u dhegeysanaysan oo lana socoteen aragtideena fikirkiina aad uga dhibanaysa cid weliba fikirkeeda aragtideena oo soo dhaweynaya dhegeystayaal waxaana markaas shukran aan leeyahay shukran aan leeyahay asxaabtii markaas kaga qayb qaadatay fikirkooda markaas kaga dhiibatay oo sida quruxda badan oga qayb qaateen saaxiibadaasi way mahadsan yihiin saaxiib aad baad u mahadsantihiin sida aadan isaaq oo balanbala kunow laga soo wacay dhegeystahaasi wuu mahadsan yahay aabaha nabadda gaarane oo dhanka gaarso iga soo wacay isagana si wacan oo qurux badan uga qayb qaatay barnaamijka kuna dheeraaday yuusuf idriis oo dhanka daanyeere iyo sidoo kale cali ismaaciil takaba maxamed nuur mandheera aadan sheekh cali gaarisa cali madow carabiya iyo sidoo kale dhegeystayi ugu dambeeyey qadka telefoonka siciid cabdulaahi wajeer aad bay u mahadsan yihin saaxiibadaasi iyo weliba kuwana dhegeysanaya dhegta noo taagaynan noo raaricinayay barnaamijka marna iska bedelin ama idaacadda marna iska bedelin sidoo kalena dhuuxaya barnaamijyada waxyaalaha markaasi ka baxo dhegeystayaal aad baad umahadsantihin kuwa iminka soo beegsanaya ama doonaya barnaamijka inay ka qayb qaataan waan ka raaligelinaya ama sii wada kale barnaamijka halka kuwa kale markaasi qaadka telefoona usoo geli waaya culays keli owgiis saaxiibadaasi waxaa leeyahay shukran shakuuran waa shukran jasiilan maalinta berito ayaa ballan inoo ah hadduu ilaahay raali ka noqdo dhegeystayaal arrimaha qoyska inta kore barnaamijyadahaas ka bedelina wararka iyo barnaamijyada si aysan ku dhaafin idaacadda inay ugu talagasha dhegeystayaal yuusuf bakad ayaa barnaamijka soo saaray inala socodsiinaya dhegeystayaal sidaasi nabadgelyo waa mahadsantihiin dhegeystayaal